wasahlan oo marxaba bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wbarakaatuhu dhegeystayaal subax wanaagsan narooriya suban dhammaantii meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxaalahay ka qoraan wargeysyada kale ah the daily nation the standard oo subax waliba halkan aad ka dhegeystaan marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeysta dhammaantiin soo dhawaada ayaan leeyahay waxaa soo dhegeystay laanta afka soomaaliga v o eda b b c da iyo tafsiirkii qur-aanka kariimka ha dhegeystayaal iminkana hubil aan sii gudagalno xubinta wargeysyada halka qeybaha dambe aan fursad u siin doono dhegeystayaal sheena sharafta leh saaka siday ku waabiriseen kusoo kaakaceen maqalka idaacadda waxyaalaha markaasi deegaanadooda tuulooyinka qoryooyinka waxyaalaha ugu weyn ayaa markaasi ka ogaan doonaa saaka qeybaha dambe hadduu ay bahraali ka noqdo aan ku bilaabo wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa iyadoo la filayo isbuucan jimcaha soo so jimcahan dhegeystayaal ee soo socdo in markaasi madaxa xisbiga odm raila odinga maalintaasi ay tahay maalin weyn ee ah the big announcement sida wargeyska saaqo qorayo waxaana markaasi waa waxyaalaha markaasi taageerayaashiisa ee aadka u dhowr sugayaan waxyaalaha afkiisa kasoo bixi doono mise ku dhawaaqi doono raila omolo odinga haddii ay tahay inuu asaga u tartamayo xilka sanada labada kun labay labaatanka yuusan haddii uusan u tartamaynin sida wargeyska boggiisa lixasaaku ku qorayo wargeyska wuxuu halkan leeyahay jief o d m jief waxa uu leeyahay wuxuu qaban doonaa ololo markaas isku soo bax xoogan oo markaasi ka dhici doono nairobi waxaana markaasi ku sheegi doonaa kuna cadeyn doona suurtagalnimada markaasi the coalition pact waa madaxweyne xisbigii oo madaxweynaha talada haya xisbiga iminkan talada haya ee uu horkacay madaxweyne uhuru kenyaata iyo weliba xisbiga o d m sidee wax markaas isla goosan karaan ama sidee wax markaasi ku daadihin karaan ee sanada soo socdo labada kun laba labatanka doorashada guud ee wadanka ka dhici doonto tani wa dhegeystayaal waxay horaac horaan u ahayd kadib markii xisbiga o d m xisbiga markaasi talada haya ay doonayaan in arrimo markaasi siyaasadda ku saabsan in ay doonayaan inay ku wada qabsadaan wakhtiga soo socdo iyagoo heshiisyo kala duwan dhinacyo kala duwan ee ku heshiin doonaan sanada labada kun laba labaatanka laakiin inkastoo taasi weli aysan soo kala bixin oo sidoo kale inay gacanta isqabsanayaan mise hal door ay ka wada dhaqaaqi karaan ayaa welisan soo kala bixin laakiin waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa coalitionkaasi ama hisbeysigaasi ay ku dhawaaqi doonaan jimcaha soo socda dhegeystayaal taasi ayaa aadka looga dhowr sugayaa sida weliba taageeridda markaasi loo fidin doono ama loogu muujin doono raila omulo odinga iyo xisbiga markaasi taladahaya raila dabcan xisbiga talada haya horkacaya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata xisbiga talada haya ee jubilee ayaa horaan markaasi waxyaalo fara badan oo daliilo fara badan laga dheehan karo ay u muuqdo sida taageerada loogu muujin karo sidoo kalena dadka looga dhaadhicin karo habka ugu wanaagsan ee loogu dooran karo royla odinga xisbiga jubilee dhegeystayaal waxaa horaan ka tirsanaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo laakiin badinkooda qaarkood ay ku wada biireen xisbigii ay as aaseen ee u d a united democratic movement ee dhegeystayaal uu madaxweyne ku-xigeenka u asaasay waxaana badinkooda markaas la sheegayaa in dadkii taageerada faraha badnaa ama sidii dadkii horaan xisbiga lagu soo doortay in dhammaan iskaga sii baxeen ayna ku biireen xisbiga u d a dhegeystayaal iyadoo markaas xulafooyinka taageera madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ay sheegayaan in suurtagelnimada ay tahay midii markaasi raila odinga uu ku tegi lahaa madaxtooyada laakiin raila ayaa laga dhowrsugayaa bal in uu asaga u tartamayo waxaana leeyahay taageerayaashiisa dhegtay taagayaane talooma asaga inkastoo baraha bulshada ay aada u dhex socotay isagoo markaasi baraha bulshada qaar dhexdhigayay in ay suurtagalnimada ay tahay in madaxweynaha markaas lagu dirqinayo in raila odinga uu asaga uu u istaago kursigaasi ama uu u tartamo sanada labada kun labilaatanka dee wargeeska sidoo kale halkan wuxuu qoraya waxaa markaasi baskii laga soo saaray webigenziyu ee countiga markaasi waa dabcan county kituyi dadkii markaasi saarnaayeen ayaa shalay markaasi ciidamada difaaca dalkani kenya ay soo saareen baskaasi waa dadkii markaasi ku geeriyoodeen ilaa iyo sida wargeeska halkan uu qoray waxaa markaas la sheegaya dad aada u tiro badan inay markaasi ku dhinteen tiradana ay sii gaarayso ilaa shan iyo labaatan laakiin waxa wargeeska uu leeyahy halkan ilaa iyo koob iyo toban markaasi dadka baska raacaya ee webigaasi goynayay ama ay ka tirsaneen kuwa kaniisadaha waxay ahayn kuwa markaasi doonaya in webiga markaasi biyaha aadka u socday inay markaasi keliya ku gooyaan waxaa sida wargeyska saakuu qorayo iyadoo markaas ay ahayd noloshatii ugu dambeysay ogegenzai dabcan waa rivanzai dhegeystayaal countiga countigaasi kitui waxauu markaas leeyahay in markaasi ay tahay mid ay dabcan u tegayeen kaniisad halkaas oo aroos doonaya inay ka dhacaan laakiin waxaa markaasi soo qaabishay geeradooda sida wargeyska uu qorayo wargeyska wuxuu halkan leeyahay iyadoo markaasi iminkan aada looga cabsi qabo ee dabcan webiyada dabcan waa roobabka oo wadanka ka da-aya iyo sidoo kale buundooyinka oo sidoo kale qarka jabsanaya ayaa waxaa la sheegayaa in dadka markaasi looga digaya inay fiijignaan xoogan ay ka muujiyaan weliba daralwiinta oo sidoo kale aysan fududaysanin marka ay biyaha markaasi goynayaan weliba kuwa rakaabka wada dhegeysa sida wargeyska uu qorayo wargeyska bogiisa toddobaad ayaa qoraya saaka wargeyska halkan sidoo kale bogiisa shanaad wuxuu qoraya waxaa weli markaasi ay diideen in xildhibaanada lacagta sharci darada ay ku qaateen oo sidoo kale baarlamaanka ay ku marsadeen ee house allowance waa lacagta gunooyinka ee guryaha ayaa markaasi gaaraysa laba dhibic toddoban bilyan ayaa markaasi weli aysan soo celin baarlamaanka ayaa markaasi ku guuldaraysay in uu markaasi joojiyo sidoo kalena oo ay tahay mid markaasi xaddhaaf ah oo sidoo kalena sharciga aan waafaqsaneyn laakiin ay doonayaan ama waxaa lagu leeyahay inay tahay lacagta ay qaadanayaan mid sharci darro ah ee lacagta gunooyinka sida wargeyska bogiisa shanaad uu qorayo guddiga markaasi lacagaha ee dalka ayaa markaasi sheegtay in in badan markaas ay ishorstaagaan sidii lacagtaasi ay ku istaajin lahayen ama sidoo kale dib ugu soo celin lahaayeen ee ah laba dhibic toddoba bilyan ee lacagta sharci darrada ay ku meelmarsadeen oo ay ku qateen sida wargeyska bogiisa shanaad uu qorayo wargeyska sidoo kale halkan waxaa uu qorayaa dhegeystayaal gor dhegeystayaashan fursad u siin doonaa bal waxaa halkan wargeyska uu qoraya sida wargeyska bogiisa shanaad wargeyska the standard waxa uu leeyahay gabanaha countiga nyeri waa tahay gabanaha countiga nyeri waxaa lee mutahi kahiga wuxuu asaga uu sheegay inuu markaas diyaar u yahay inuu markaas ka bixi doono xisbiga talada haya jubli sidoo kale uu ku biri doono xisbiga madaxweyne ku-xigeenka u d a waxaa wargeyska halka uu qoraya waa guul kale usoo hoyataan leeyahay dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka isagoo halkaasi dhaxda u xiranaya siduu dhammaan uu xiradiisa kusoo gashan lahaa dhammaan dhegeystayaal siduu xiradiisa kusoo gashan lahaa xisbiga talada xisbiga u d a oo sidoo kale uu kaga soo saari lahaa kuwa taageersan taabacsan madaxweynaha dalka iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga gabanaha ayaa sidoo kale sheegay inay tahay suurtagalnimada oo arka mustaqbalka iyo halkay dadka bartamaha dalka ay u badan yihiin sidoo kalena uu sheegay inuu isaga markaasi kaga bixi karin goobahaasi wuxuu sheegaya waxyaala fara badan inuu daawado sidoo kalena siday wax u socdaan yuureba wuxuu leeyahay sida dadka kheyr ay wax u qiimeynayaan wuxuuna sheegayaa inuu soo dhaweynayo dhammaan waxyaalihii dabcan dadka bartamaha dalka ay danaynayaan waxauu shalay xaqiijye sheegay inuu markaas la shaqeyn doono sidoo kalena waxaa la filayaa in maalinta berito dhegeystayaal ama raallihada waa in markaasi uu keeno maalinta berito ma dhihi kara waa in markaasi dad dhankaas nyeri ka socdo uu keeno xafiiska sidoo kalena ama guriga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa wafdi asaga markaasi ay la socdaan halkaasi ay kaga hadli doonaan danaha weliba geedi socodka siyaasada soo socota ee bartamaha dalka iyo sidoo kale countiga nyeri countiga nyeri ayaa horaan waxaa la sheegaya in u xirnaa dabcan oo raila odinga laakiin iminkan haddana howlo kale ayaa isbedelaysa waa siyaasadee halkaasi oo dabcan waa meelihii markaas uu ku dambeeyey raila odinga waxaa haddana dib ugu laabtay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana leeyahay dadka markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faalooday ay tilmaamayaan sheegayaan in dabcan dadka halkaas iskugu soo baxayo ay markaasi keliya oo raila dabcan oo ruto uu kaga faa'iideysanayo arrimaha kaniisadaha arrimaha diimaha iyo arrimaha markaasi halka ay dadka ka jilcisan yihiin mase ka nugul yihiin inuu dhankeeda ka gela taasna badi uu ku helaya shacbiyadda kenyaanka waxaana wargeyska uu halkan tilmaamaya sheegaya in goob weliba lugta uu mariyo inuu kaga dambeynayo ruto waa raila dabcan loola jeedaaye raila haddii goobtan maanta uu ku sugan yahay waxaa kaga dambeynaya ruto waxaana uu sheegay in markaas uu bedeli karo sidoo kale uu jihayn karo dadka isagoo markaasi khudbadihiisa u adeegsanayo qeyb markaasi soo jiidasho leh sida qaar ay tilmaamayaan laakiin dadka qaar ayaa markaasi sheegayaan inay labada qof ay ishayaan siyaasadna ahaan isku hayaan waana madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga siyaasadaha ayaa kor iskugu sii shararaysa dhegeystayaal ee wadanka inkastoo dhexdooda labadooda dhexdooda aan iminkan la kala geli karin dhegeystayaal xitaa madaxweynaha qaar ayaa tilmaam sheegayaan in madaxweynaha xataa qudhiisa iminkan u eg mid markaasi ka cagajiidaya sidoo kalena uu aada ugu daalaya sidii raa'ila taageero xoogan uu ku siin lahaa iyadoo markaasi uu u maraya dhinacyada kala duwan xitaa u maraya xisbida ama isbeygisigii one kenyan alliance kalonso misioka muslem nevadi gideon moy iyo sidoo kale moses hotengula wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa waay waxay tahay sababtu ruto uu rabo in uu markaasi gashagwa uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeen dalka dhegeystayaal waa arrin markaasi iminka dadka ku noqon doonta mid la yaab ah shacabkana ay markaasi la yaabi doonaan inkastoo gashagwa oo bartamaha dalka kasoo jeeda dhegeystayaal waxayna dadka ayey leeyihiin waa la yaab oo markaasi may ahayn mid markaasi la filan karo laakiin weli ma lagu dhawaaqin in markaasi gashagwa uu u noqon karo madaxweyne ku-xigeen madaxa dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sanada labada kun laba labaatanka xilka markii damaca shacabka kenyaanka ay doortaan shaqsiga ayaga markaasi ay daneynayaan shaqsiga doonaya in isbedel markaasi ku keeni karo gashagwa ayaa markaasi laga yaabaa in uu u noqdo madaxweyne ku-xigeen waa qorshaha markaasi uu dejinayo sidoo kalena uu rabo inay wadanka ay ku socdaan madaxweyne ku-xigeenka william ruto sida wargeyska bogiisa afraad uu saaka qorayo wargeyska the daily nation waxaana leeyahay iyadoo markaasi la arkay in markaas halka sida markaas u socoto howlaha iyo weliba hirka siyaasadda waa nin markaas uu ku ad adag gashagwa siyaasadiisa sidoo kalena aada u taageero madaxweyne ku-xigeenka isagoona aada u difaaco sidoo kalena bartamaha markaas usoo hoyey guulo fara badan sidoo kalena usoo xirxiray dad aada u tir badan sida wargeyska bogiisa afraad saaka uu ku qorayo waxaana wargeyska sidoo kale halkan bogiisa labaad wargeyska the standard halkan saaka u qorayaa waa gabanaha countiga machakos abred mutua uu asagana leeyahay in markaas hiigsigiisa siyaasadda ah ee sanada labada kun laba labaatanka uu soo saari doono eena ka kooban ilaa iyo saddex iyo toban ee markaasi uu wadanka uu doonayo inuu ku hogaamiyo kenyaanka shacabkana ay aada u daneynayaan una xiiseynayaan waa haddii markaasi kenyaanka iminkan ololihiisa siyaasadda ayuu doonaya markaas inuu isdaha ka qaado sidoo kalena uu u soo bandhiga dadka shacabka saddex iyo toban qodob oo markaasi uu leeyahay waxay markaasi fursad u tahay sidoo kalena ay u heli karaan arrimo markaasi dabcan kenyaanka aysan haysanin sida wargeyska kaakasaaka uu ku qoraya dhegeystayaal afred mutua wuxuu markaasi loonjgareynayaa dhegeystayaal arrimaha xisbigiisa isagoo markaasi doonaya in ay kenyaanka markaasi dane markaasi waxaa dani ugu jirta keli ah ay ku taageeraan saddexda tobankaasna uu ku sheegay kaabeynkiisa inuu ugu ololeyn doono xisbigiisa maynelo jabjab ee m c c dhegeystayaal shalay markaasi waa daha ka qaaday ka rogay sheeganaya in markaasi fursadahaasi uu doonayo in uu usoo bandhigo dadka shacabka kenyaanka ee ka kooban ilaa iyo afartan iyo toddobadaas maamul wadanka ka kooban yahay kuna doonaya inuu ku gaarsiiyo meel walba oolihiisa siyaasadeed dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa labaad saaka uu ku qorayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeysaan dhammaantiin soo dhowaada subax wanaagsan eroodhi suban waxaan filaya si wacan oo qurux badan saakina kusoo wada kacdeen taa sidoo kalena salaada salaad subax aad ku wada tukateen waxaana ku wada karsateen waxna ku wada cunteen iminkan waxaan filayaa xitaa dadka aan waxba karsanin inay sidoo kale wax heli doonaan hadday waxsan haysanin haddii laakiin cajis marar qaar ay la jiifaanna haddii cajiska ilaahay baa ku keena cajiska allaha kaa qaado caruurta laakiin waxuu karso hala jiifin waa tahay bal iminka qadka telefoonada bal aan siiyo suwax wanaagsan dhegeystayaasha iyo sida saaka kusoo kaakaceen qadka telefoonka dhegeystaha ugu hore suwax wanaagsan soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow walaal dashka waan kaa qaada soo dhowo walaale macaane alxamdulilah walaal ilahay nabada nagu soo kaagsaye waxba ma jiro marka alxamdulilah roob na fiicanna waan helnay marka labadan shalay maantii nugma diin marka meelaha roob la-aanta roob allaha siiyo muslimiinta allaha cafis insha allah aad aad baan ku salaami shukran bashka u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jiraan siinaya saan subax wanaagsan
asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu kumwani rashiid
aajuliyaab rasiid wahe soo dhowow
waa fiican waa nabad baa lagu dakaxay aad baa loo fiican yahay nabad baa la rabaa walaalkee aada iyo aad
madoga shabaa roob ilaahay roobaasiya wadanka kale waa laga rasaboobay laakiin madoga shabaa maanta alaa alaaysa ilaahay roobaasiya aad ugu ducaynayna adaweys walaal waa fiicanna aad baa u buraacaysan aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi u mahadsan yahay pumwani xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdow soo dhowow khudbada sadex waxaana wanaagsan adigu dhegeystayaasha meel kasta lagu kala baryaba shukran
aad baa loo wacan yahay loo wanaagsan yahay maasha allah waa maaragtay waa la qoobaystay waa la nimcaystay inkastoo aan maqlahay waa la fadhis waxaan kaas ugu dambeysay meelo badan oo madoogaasha ka mid tahan roodkii lagaba helin rabbi xasiya iyagaana dhibkasa aan ku jirnay haddayna ka bixin waa aad bay u dhibayiin dadkaas marka hana loo gargaaro oo saaka aad bay u qaylinhayeen marka ilahay xaggiisana ilahay xaggiisana allah uga gargaaro annagana allah noo ziyaadiyo dhegeystayaasha iyo subax meel kastoo joogtaanba subax waxaana wanaagsan baryadana waan fiican nahay hadalhayntana way noo wanaagsan tahay waana idin salaamay asalaamu calaykum cabdi wamaadsan yahay reer mudogashi rabbi aan gacmaha ugu baryan ama gacmaha u taagan iyagana si rabbi uu soo qabujiya iyaga xowlahooda qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawalana magacaaga salaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xaliimo salaad mandheera tonshi xaliimo salaadee soo dhowow saaka mandheera see dhow yahay seena ku tihiin
maasha allah dugsigiisa guulada waa la kala aaday mhm
alxamdulilah intaan ognahay naariisa ilaahay aan qabnaa sax
roob allah noogu soo daraan leenahay caafimaadna allahna siiya Amiin.
ilaahay rabo qof male qiibtaan qof kale lama siina insha allah mhm
star f m-na waa idin salaamay insha allah waa tahay aad ba maasantahay xaliimo salaadee mandheera waxay ku maasantahay gabadhaasi walaal soo dhow magacaaga walaal waan ku salaamayaa magacaaga ducaale codkaada weli hebirka baa ku jira allah ku caafiyo soo dhow saaxib fiican noostan qofka noodistan adaba herkib ula imaan miya aamiin waa tahay ducale wamaadsan yahay Eh, dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jira soo dhow walaal magacaaga
maxamed xaga dheere maxamed xagar dheere ka wara saaka bakan baa ku salaamayaa Shukran.
wanaagsan Ma- mid la mid a saaxib wax la mid ah intaan ka war intaan ka warhay alxamdulilah maasha allah nabadaa lagu sokeeya isyaa nabadaa lagu cabay maasha allah biyii nabadaa lagu dhaansaday roobna wuu noo dee insha allah inta roob helin ee roobka siiyaan leeyahay soomaalida dhammaan istaacisa waan salaamaya adnaa ku salaamaya shaqada ku wacnaata kuli aad baad mahadsan tahay saaxib adigana sidoo kale maalinta ku wacnaatay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magaca qadku ku raaga dhegeystaasi waan ka xumahay xigaha kale qadka telefoonka sinan gurur warkii aad maqli doontaan cabdalla cabdalla hadduu eeba raalli ka noqdo sideedii subaxnimo laakiin eh, dabcan cabdalla aan filaya mise qof kale geli doona allahu aclam laakiin waa ogaan doonaa soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan
wanaagsan oo waxaan walaal qaalaya aad baan ku salaamaya aroortiis wanaagsan shukran walaal
inta caday dhagaxle binti soo dhowow
waan ku dhahay walaal qaalaya Mhm.
adiga dhegeystayaasha nagan dibyosin aroor wanaagsan dhagaxle warsanka joogsaasaayn hadda kaasiya cabo bariga caafimaadka admiga oo kayb iyo ganacsiga maasha allah wax qaylo buuqaa maqla ma jirto alla subxaana watacaala suu ugu talgalay Mhm.
walaal qaalaya aad baan ku salaamaya aroorta ku wacnaata insha allah roob qaar qaban allah nasiiyo aamiin way mahadsantahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana bal subax wanaagsan ah iyo saakinka soo saaka gaarisa walaan kahayin dhankaas iyo meru isielo kuale clivi iyo dhankaasi beled xaawe etoobiya dhankeeda wajeer qadka telefoonka xigahasa wax wanaagsan soo dhowow halow halow star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga halkaad ku sugan tahay waa cabdirasaaq oo xaga dheer joogo cagadheere ka warra masaaka
waa lagu fiican nabad aada iyo aad aad baa maadsantahay reer xagardheere qaadka telefoonada xigaan siinayaa Ee, walaal soo dhow magax magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkaa iga soo wacaysa kuu soo taasa waa xerada ifo ifo ifo see lagu yahay saaka alxamdulilah aada wadanahay meesha noo soo dhaceen alxamdulilah aada loo ladan yahay dhegdheg soo ma ahan
alxamdulilah xaalada waa okay waa aad baa maadsantihiin dabcan reer qaxootida iminkana waad maadsantihiin bal dadka kale aan ogaado saaka reer mandheera iyo asxaabta kale ee gaarisa aan ogaado saaka iyagana say kusoo kakaceen maqalka idaacadda Ee, inkastoo qadki dadka ay aada iskugu caririnayaan walaal soo dhow magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam halkay ku sugan tahay
markada war dhagaxaa gaarso dhadhaxaaba soo dhow maama
waa la dhawaa salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah Aad iyo aad.
soo nabadkiciye Mhm.
jawiga dhaqdhaqaaqa isu socodka gaadiidka ama waqtiga ilaahay ugu talagalay ay kala socdaan Mhm.
hadalheynta ugu weyn waxaa caruurta iskuulaadka gubayaan
iskuullada gubayaan sax aa xalaasha jeexis baa la gubay aad iyo aad marka anig waxaan leeyahay waalidiinta bal caruurtooda ha la hadlaa aad iyo aad aad baa maqsan tahay dhadhaxawa seeda kale alla iisoo duceeya waayo xanuunshaha beryahan biinlahi tacaala waa caafimaadaysaa Ee, xanuunkan ilaah uu kaa qaadaa qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum xabiibo mandheera joogto ah maama xabiiba soo dhowow
waa fiican seetiin alxamdulilah tamaam
anaka maasha allah mandheera waa lagu faaya mhm wax wareer ma jira ma- maanba siyaasa siyaasaan dhownaha waa ka mooto aad iyo aad
ah si kale idinkeetiin qowneena Alhamdulillah.
waxaa lagu qabo oo lagu sheegaayo ugaaliga basadaas waxda ugaaliga si fiican cuna qabowgan iga dhaceen dhihi lahay
waa maqlaysa dhadhaxa maama xaawo waxay leedahay maama xabiiba waxay leedahay gugaalidan oo dadka qabowga joogaan waalaikum asalaam walaal inta halkee joogtaa magacaaga waa ilka xasan saaxib bakad waa ilka xasan gaarso gaarisa ka warasaaga ilka casow jawiga gaarso waa mid aad u degan alxamdulilah waa neecow macaan alxamdulilah si ilaahay ugu talagala weeyaan aad iyo aad ilaahay waa mahad iskale waa soo kaagacay qayle buuq ma maqlin Mhm.
caruurta iskuul bay aadeen maadiga iyo dugsiga waa la kala aaday alxamdulilah ganacsiga ammaanka jawiga waa mid degan Mhm.
hadalhaynta gaarisa waxaan dhihi lahayay waxaa waaye Mhm.
walaaleen reer lagdeer ah oo roob la-aan ah, abaarta weli hayso waxaan dhihi lahaa abaarta allah ka qaado aamiin aad waad maadsantahay ilka casow waad maadsantahay saaxib aad buu maadsan yahay dhegeystaas dhegeystaas dhegeystaa warkiyaa la gaaray waa tahay cabdalla cabdalla ayaa warkan ila socodsiin doona sideedii subaxnimo hadduu ee bahra alle ka noqo dhegeystayaal mawjada iska bedel hal dhegeystaan siinaya intuu cabdullahi isdiyaarinayo dhegeystayaal qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga ila hadal ila hadal magacaaga waa tahay idaacadda star f m dhegeystaha qadka kale ku jira fursadan siinaya isagana Eh, intaan cabdullaahi warkii aan ku dubin dhegeystayaal intuu howlihiisa waxaa la isku dabridinaya dhegeystayaal bal qadka halka dhegeystayan siinayaa bal isaga halkuu inaga soo waciyay iyo fursadiisa iyo nasiibkiisa soo dhowaan magac halkee ku sugan tahay
Halaal, asalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu halkee ku sugan tahay magacaaga
Halaal Nuur Cali Faarax Weji waa xagadeer.
cagareeras waa lagu yahay
Alxamdulilah, boqol boqol aad baa loo fiicay.
maxaa hadal haysaan
Alxamdulilah, Rabbi Ilaahay wuu na siiyey, waa iska barwaaqaysan, balaayo la maqo, aad baa loo fiicay.
aad baad mahadsan tahay waa tahay dhegeystayaal halkaas halkaasaan kusoo afmeeraya dhegeystayaal xubinta wargeysada iyo weliba hadalhaynta soo xoliba dhegeystayaashan ku ogaana saaka sidii kuwa barisan kusoo kaakacaan maqalka idaacadda sidoo kale ku xaqiijino dhegeystayaal waa mahadsantihiin sida quruxda badan marwal baa dhegtaada ugu raareysaan star f m codka gobolka waqooyi bari waan uga mahadcelinaya asxaabtii markaasi nala wadaagtay saaka sida kuwa bariisteen kusoo kaakaceen deegaanadooda qaryooyinkoona fariintu markaasi kala duwan u gudbinaya inta xanuunsan allaha caafiya xanuunka allaha ka dulqaadan leenahay inta markaas ayagana ku rumaysano kurbada allah ka dulfadaan leenahay farad iyo mm, allah dhammaan ha u furo muslimiinta meel walba ay joogaan inta ayagana roobka aansan helinna ilaahi subxaana watacaala bicizati wa qudratihi ayaan uga rajeynaynaa in roobsi deg deg ah ay ugu helaan kuna qaboojiya ayaga iyo xoolahooda dhammaantood dhegeysta ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulan- kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku asteysan tahay maytahay saaka lixda bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun koo iyo labaatanka dhegeysta dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka suuxliba halkan aad ka dhegeysataan idaacadda star f m dhegeystayaal barnaamijka saaka waxaa daadihinaya anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal waxaana martiin oo ah axmed ayaa markaasi barnaamijka dhegeysta martiin noogu ahaan doona hadduu ee bahraale ka noqda dhegeystayaal oo waxyaalo fara badan aad ka ogaan doontaan dhegeystayaal dhibaatada iyo caqabadaha markaasi haysto arrimaha markaasi ku taagan dhallinyarada iyo weliba waqtigan siyaasadda iminkan waqtigeeda la gaaray iyo weliba kala fogaanshaha iyo weliba sidii markaasi ay isku xilqaami lahayeen arrimahaas ayaa ogaan doontaan saaka waxyaalaha markaasi hortaagan dhegeysta laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana adeega markaasi shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeyste intaan barnaamijka dhegeystayaal aan gudagelin waxaan martii markaa noo ahaan doonaa axmed rashiid cabdi dhegeystayaal meja shakiim countiga gaarisa dhegeystayaal laakiin marka hore shirkadda safaricom waxay ku leedahay waxaa dugsi markaasi mpesa foundation academy loo furay dugsi sare oo casri ah oo dhammaan qalab dhanna markaasi ay u dhammaystiran yihiin bi- oo dabcan wuxuu sidoo kale bixiyaa waxbarashada dalka kenya heer sare oo ay weliba hanaanka international waxaa loo yaqa- loo yaqaano international career related program ee loo yaqaano i b c p waxaa dugsiga haga waa dugsi haga hogaaminta ganacsiga teknolojiyada iyo warsoo saarista iskuulka mpes academy ayaa qaabila ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaskan awoodda dhaqaale lahayn oo leh qaab markaasi hogaamin ku qa- markaasi ay ku qaban karayaan dhammaan ardada dugsiga soo markaasi gudbin karayeen waa qasab in markaasi ay hadaan sanadkii ugu dambeeyey dugsiga hoose dhex dugsiga hoose una diiwaangashan inuu u fadhiistaan imtixaanka neeg ee k c b e dhegeysta waxaa sidoo kale lagaa doonayaa in ugu yaraan markaasi uu ahaado da-daada ama da-da in caruurta ay ahaato saddex iyo toban sano jir ilaa shan iyo toban sano jir intuusan cunuga ku birin fasalka koowaad ee form one iskuulka ayaa waxaa markaasi codsiga ka qaabilaya dhammaan afartan toddobada ismaamul ee dalka ardada qaxootiga sidoo kale way iska diiwaangelin karaan oo qayb ayay markaas iyagana ka yihiin dhegeystayaal mpes academy foundation waxaa sidoo kale uu hayaa fursad dhammaan ardada baahiyada gaarka qaba waxaana markaas loogu boorinaya inay soo codsadaan muxuu markaasi kaga doon yahay qaybta teknolojiyada qaybta markaasi nolosha in laga dhigo socuniga qaybta weliba dhaqaalaha markaasi isku maareyntii iskudubaridka uu sameeyo wax soo saarista dhanka dabcan howlaha ganacsiga iyo sidoo kale in cunuga wax ku barto heer sare oo markaasi caalami ah sida iskuullada markaasi apple school ee mareykanka sida in cunugu wax ku barto ipad macbook iyo sidoo kale imac dhegeystayaal systemka hogaaminta ayaa sidoo kale qayb ka ah haddaba maxaa markaasi lagu doonaya ama laga doonayaa hase yeeshee xasunow in haddii aad markaasi soo dhiibto macluumaadka dhammaystiran waxaad fursad u siinaysaa in saraakiisha inay si qoto dheer u eegaan codsigaaga keli waxaa la aqbali doonaa famamka sanadka labada kun koob iyo labaatanka haddii markaad si buuxisana aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaad markaasi ku qoraysaa ma lahan dhegeysa soo raaci dokumentiyada haddii aad soo raacinin waxaana markaasi la fiirinayaa ama sidoo kale lagaa doonayaa inaad soo dhammaystirto sida dhalashada wiilka ah ama gabadha ama sidoo kale waalidiinta haddii markaasi dhalasho waalidiin aysan qofka u hayn waa in markaasuu la imaada dhimashada dhalashadeeda dabcan waa dhimashada warqadeeda inuu la imaado dhegeystayaal saddexdii sana ee academic reports waa inuu saddex cuniga la imaado taas oo ah ayada stamkeeda wadato dhegeystay curriculum activity wuxuu markaasi hibe cuniga ama talent uu ku leeyahay ama hibe uu ku leeyahay iyo weliba hogaamintiisa intuu iskuulka uu ku jira dhegeyste waxaa sidoo kale qofka laga doona bay sleepka inuu sidoo kale soo gudbiyo waalidka ama sidoo kale qofka markaasi guidianka u ah dhegeystayaal ku qor magacaaga kan awowga iyo magacaaga iyo kan awowga far waaweyn oo bog weliba sida uu markaas ugu qoran yahay warqada dhalashada codsigaada waa in markaas bashqidaad kusoo ridaa oo xirtaa markaad soo gudbinayso codsiga online-ka ka ayaa markaasi lagu diranaya ama aad ku diraysaa inay markaasi caruurta sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale islamarkaana yihiin hal warqado p d f ah dhegeystayaal qofka mpesa foundation waxaa qof waliba fursaday u furaysaa oo waxay tahay mid markaasi madax bannaan qof walibana uu soo dirsan karo dhegeystayaal jawaabaha waa qasab in markaas lagu qoro halka loogu baneeyey warqadda waxaana markaasi lagaa doonaya in ardayda uu asaga gacantiisa ku buuxiyo warqadaha laguma ogolo inaad warqad markaasi dheeraad ah ku qorto dhegeysa keliya waxaa markaasi la aqbali codsigaaga si toos ah loo buuxiyo la soco keliya markaasi keliya lasoo xariir waxaa markaasi la soo xiriiri doonaa ardaydii ama ardaygii markaasi lasoo xusho ha ku xadgudbin dhammaan shuruudahan waxay markaasi sababaysaa in markaasi la kansalo codsigaaga qaabka online-ka ayaa waxaa sidoo kale aad ku helaysaa ama sidoo kale foomamka aad ku heli kartaa www mpesa foundation academy ac k e foomamka kale waxaad markaasi ka heli kartaa mpesa foundation academy thika safaricom retail shop countrywide harunta dhexe ee safaricom westland haddaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga dhegeystayaal admission at mpesa foundation academy ac k e posta ayaa markaas sidoo kale ku dirta aad ku diri kartaa mpesa foundation academy pure box toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber thika waxaa sidoo kale aad dhigi kartaa dukaanka wey safaricom ee meel walbaa joogta dhegeystayaal codsigaaga waxaa u dambeeya bishan ee sanadkan aynu ku guda jirna labada kun koob iyo labaatanka bisha disembar ee dhegeystayaal haddaba wixii faahfaahin macluumaada kala xiriir lambarkan eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber eber eber dhegeystayaal suwax wanaagsan meel walba joogtaan iminkana si toos ah ayaan barnaamijka gudagalaynaa dhegeystayaal iyadoo iminkan wakhtiga kala guurka ee siyaasada wadanka ay ka jirto kana taagan una tartamayaan siyaasiyiinta kala duwan min xilman madaxweyne ilaa iyo min m c a dhegeystayaal waxaa haddaba siyaabo kala duwan markaasi loogu kala qaadanaya heerarka markaasi kuraasta kala duwan dhegeystayaal iyadoo markaasi siyaabo kala duwan loogu marayo hadday tahay mid markaasi dadka ehladii qaraabadii dadka ay soo qaadayaan iyo hadday tahay mid markaasi dadka bulshada ama dadka ay soo qaadayaan hadday tahay mid markaasi salaadiintii duqeydii waxgaradka ay soo qaadayaan iyo haddii markaasi qofka laga soo qaadaya geedka waa arrimaha markaasi gobolka waqooyi bari iminkan ay ka taagan tahay dhegeystayaal waxyaalaha lagulagu magacdaray ee lagu yeeray dhegeystayaal waa arrimaha markaas iminkan ka taagan oo sidoo kale negotiated democracy waxaa loo yaraaa dhegeystayaal waxaa markaasi aan fiirinaa dhegeystayaal waktigii kanu iyo waktigii markaasi intii markaasi ay kasoo qabsatay ama intii qof oo markaasi ay waktigaasi waa toddobaadnimadii iyo sideetamadii waxaa markaasi wadanka ka jiri jirtay waxaa loo yaqaano qofka in markaas laska soo qaadan jiray mise laska soo xidhan jiray laakiin iminkan gobolka waqooyi bari ayaa kusoo badanaysaa waxaa markaasi fursado kala duwan shaqsi heli kare ay markaasi waanayaan dhegeystayaal kun sagaal boqol iyo dabcan waa waqtigii markaasi kanu ilaa iyo kun sagaal boqol waa waqtigii kanuye kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii waxaa markaasi la sheegay in afar iyo toban markaas lasoo qaatay oo dabcan an opost ah iyo sidoo kale sideed oo markaasi kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii doorashadii dhacday dhegeystayaal waxaa markaas iminkan waxaa ka socdaan guud ahaan wadanka iyadoo loo kala ordayo dhexdan loo kala xiranayo siyaasadda wadanka markaasi ka taagan haddaba dhalinta maxaa caqabada ah markaasi ka haystaa oo ka hortaagan in markaasi ay noqdaan kuwa markaasi ka madax banaan arrimaha markaasi gorgortanka siyaasadeed ee waqtigan markaasi ka jira gobolka waqooyi bari dhegeystayaal saaka arrimahaasi ayaan wax badan ka ogaan doonaa wiil markaasi isku dayay doorasho ku celiseed inay ka dhacda countiga gaarisa laakiin aansan dhicin haddana wuxuu u taagan yahay kursiga sanadka ee labada kun dhegeystayaal labaiy labaatanka waa sidee hiigsiga ee mustaqbalka ee gobolka waqooyi bari haddaba arrimahaasi ayaa wax badan ka ogaan doonaa dhegeystayaal waxaana markaas stuudiyaha labaad iminkana ula sugan dhegeystayaaloona soo dhaweynayaa waa axmed rashiid cabdi dhegeystayaal mijashakim soo dhawowaan ku salaamaya subax wanaagsan saaxib subax wanaagsan saaxib ku salaama adiyo dhegeystayaasha
dabcan waa la socotaa axmedow waxaan filayaa in siyaasadda habka isku badbedelayso isku rogrogayso waa la socotaa haddaba markaa fiiriso gobolka waqooyi bari iyo weliba arrintan qofka lasoo qaadanayo iyo caqabadaha dhalinta hortaagan
wallaahi waa caqabadaha way iska badan yihiin waqti doorashona waa la gaaray haddaan nahay gobolka waqooyi bari caqabadaha haysto ummadda ama dadka magaalada joogaan way iska badan yihiin musharaxiintana caqabado kale oo anaga noo gaarayaa jira marka caqabadaha way iska badan yihiin aada iyo aad marka maxay yihiin caqabadaha kow iyo laba markaa fiiriso dhalinta leedahay dabcan maanta isma qaabili karaan oo in markaasi hogaanka loo qabtaa yaanan rabtiin in hogaanka nii qabto
hogaanka horta waxaa xaq u leh inay doortaan shacabka in loo dooro ama loo sheegay ninkay dooranaya horta waa qalad qofka asiga ayaa rabaa ayaa la rabaa inuu issoo bixiyo asagaa la rabaa inuu musharax noqdo asagaa la rabaa inuu banaanka iskeeno oo wuxuu yahay ummaddu u sheego marka dadka inay balcabiraan qofkan shaqsi ahaantiisa wuxuu yahay cilmigiisa xaguu gaarsiisan yahay integrity waxa la dhaho waa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini-aadanka laga rabo leadershipkana ama madaxnimadana integrityga aaday muhiim u tahay in laga fiiriyo marka marka waxaasoo dhan la cabiro oo dhinac walba laga fiiriyo shacabka doorashada ha u dareeraan safafka ha galaan ninkay rabaanna ha doortaan
marka waxaa hadda taagan oo fartaad ku tilmaami karta ma jiraa oo leedahay waxaan ka dhaqaaqi la-anahay dad i dad oo markaasi la hortaagan dadka shacabkana markaasi jahwareerinayaan oo go-aankooda ay ku qaadanayan ay ku socdaan go-aankiina iniga see ku soo saari kartaan ka dhalinyar ahaan
haddaan ku hormaro yaa hortaagan waxaa hortaagan dad isu soo bixiyey oo ayaga shaqsi ahaan maslaxadooda iyo arrimahooda ka talinahayaan ma ahan dad lasoo xushay maxaa yeelay hadday la fiiriyo sharciga doorashada kenya waxa la dhaho deligate wax doorto ma laha waa hal cod hal shaqsigiisa iyo codkiisa marka waxay isku dayahayaan inay ka dhex faa'iidaystaan shacabka iyo shaqsiga taagan intaan doorashada la gaarin marka waxay isku dayaan kala reebreeb iyo kala kala qeybinqeybin maxaa yeele haddii shacabka iyo ninka madaxa la isku fasaxo waxaa aaminsanaha shacabka ruuxi rabo inay dooranayaan oo ruux fiicanna ay kasoo saaraan marka waxay isku dayayaan kursi walba wixii u taagan inay kala shaandheeyaan ama ay kala qaadaan ama qabiil ha u kala qaadaan ama aqoon aqoon aada uma sii kala qaadaan lakiin qabiil ahaan iyo qolo ahaan ha u kala qaadaan ayaku maslaxadooda fiirinayaan ma ahan maslaxa guud ma aha taa waa hal sidee yacni kala qaybinta ama kala koox kooxdaa loo kala bixina musharaxa asagaa laga rabaa ama ninka dhallinyarada ama ninka u taagan asagaa laga rabaa inuu la imaado sababa mise hab uu arrimahaas iskaga difaaci karo maxaa yeelay si haddaa u fiiriso xoogaa haddaad israaciso adiga hataa siyaasadaada way kaa halaabaysaa oo waxaa lagu leeyahay ninkan hebel baa wataa waa project sidan waaye marka adiga nafsi haddaada inaad iska fogeyso dadka noocaas ah ayaa fiican
waatay markaad fiiriso hadda dabcan waxaa sheegtay in qofka lasoo qaadayo qoloqol ahaan isi loogu soo qaadayo qofka asaga dabcan quraha ilan hal shaqsi waxaa laga yaabaa dee shan ruux meel isugu imaato ilan ilan hal qof ma wada uma codeyn karaan hadday tahay duqeydii ama dad kale hadday yihiinba laakiin markaad fiiriso dadka shacabka ah ayaga waxaa ka go-an mise dadkan ay weli markaasi ku xiran yihiin haddii geedka qof laga soo qaadayo mise meel kale laga soo qaadayo mise heshiis kale meel ka dhacayo ma dadkii ayaa isku xiran mise
maya horta waxa waa democracy marnaba democracy laiskuma raacayo democracy macnihiisu wuxuu weeye hala tartamo the popular vote ninka hela ama codbato helo ayaa dadka hogaaminaa maxaelmaga waxay kutusinhaysaa doorashada haddii ay tahay ismagacaaw waa la dhihi karaa systemkaa wuu socon karaa laakiin doorashada mar haddiiba tahay qof iyo codkiisa waxaa la rabaa ninka ugu cod badan inuu helo marka marnaba haddii runta laga hadlo dadkan isma raaco manaba israaci karo maxaa yaele bini aadanka waxa uu isku raaci yacni wax aad diin ka baxsan iskuma raaci karo wixii diin ah ama caqiide way isku raaci karaan laakiin wixii ayaga ama maslaxadooda ama siyaasadooda nin walba meel buu wax ka fiirinaa marka haloo hala sii dadka codkooda haloo fasaxo ninkay rabaanna ha doortaa okay haddii marka maanta axmed rashiid uu soo istaago maanta haddana la dhaho waryaa joog oo qof kalea markaasi la wataa qofka haddana ma sidii buu ku hari karaa oo qof kale u ogolaanayaa
ani ahaan shaqsi ahaan marnaba ma haraayo maxaa yeele waxaan ku haraba ma arko maxaa yeele haddaan harayo marka horeba ma soo istaageen soo ma waxyaalaha isoo istaajiyey oo aaminsanahay inaan wax ka bedeli karana nin kale igima bedeli karo ideaska ama adigay ku gaar tahay markuu caqabado uu kaa hor imaado qofka bini aadanka nin walba si waxba u xaliyaa marka caqabada ama dhibka dhallinyarada haysto sidaa ani u xalin karo ama aaminsana inaan wax xalin karo ama shacabka guud aan wax xalin karo waxaa aaminsanahay inuu shaqsi aan oga haro uu ku bedeli karo midda kalena ka haritaanka xoogaa waxay keentaa magaxuma haddaad siyaasad rajo ka leeda rajaday kaa haleynaysaa oo dadka wax kale iska dhaadhicinayaan in lacag ama qarash lagu siiyo sidaa ku hartay marnaba lagu maleynaa inaad daacad ku hartay marka aniga ahaan maya axmedow mar baad isku dayday inaad tartanto marna waa lagaa hor istaagay maxaa cashira ka baratay markaad fiiriso markii lagula hadlay oo lagaa reebay inaad kursi aada usoo tartanto weliba kursi ku celis ahaa
waxaan waxaan ka bartay inay dadka daacad aheen waxaan ka bartay ummadda ina la siraayo waxaan ka bartay dadkan iska dhigayo inay ummadda ayaga u hayaan qoolka ama opinion waxaa la dhaho inay ayaga wax dirsaday ama u dhiibtay xilka ugu jirin um ay isticmaalahayaan awood oo oo macno lahayn oo ka baxsan awood awoodda sharciyada doorashada marka waa waa iska nasiib daro inaad malaayiin qof oo county degan aad adiga adoo daacad ahayn aad tiraahdo waan waan waan waan matalahayaa ama wax baan u kala qaybinaya aad iyo aad ee, waxaa dhahday dadka in la sirayo dadka yaa siraya ilan waa bulsho meel walba jooga haddii wajeero ay tahay hadday gaarisa ay tahay hadday waje- mandheera tahay iyo dabcan dadka yaa siraya maayaga is sirayaan mise dad ayaa hoosta kaga jiraan oo sirayaan oo lugoonayaan teeda kale qofka la sirayo ma horumarkiisa lagu sirayaa
horta qofka bini aadanka markuu daacad yahay waa la siri karaa Mhm.
dadkeena waa daacad Mhm.
Eh, duqeyda ama nimankan siyaasadda eh, hagaayo Mhm.
daacad ma aha Mhm.
marka siritaanka Mhm.
mid mugta oo oo indhaha lagu qabtay iyo mid daacada ayaa kala jira haddaan adiga daacad ku ahay Mhm.
oo aan ku qalbi furana waa isiri kartaa Sax.
adiga aad daacad ahayn marka raggan eh, isku daya inay siyaasadda hagaan daacad ma aha shacabka loo hagaayana daacad waay Mm.
Okay.
marka waxaa leedahay eh, dabcan waa dad indhaha markaas loo qabanayo waxaa marka indhaha looga qabanaya maxay yihiin marka ma horumarkooda ma geedi socodkooda ma isbedel markaas dhanka la doonaya in qofka loogu loogu keenaya qod- dadka laga eh, laga leexinaya Ah, Mm.
inay ilbaxaana la diidaya Mhm.
Eh, updated inay noqdaan Mm, oo wax walba ay la socdaan ay la socdaan wixii jiro maxaa yeelay dhibka adduunka ka jiro Mhm.
siyaasaday dabada gashataa Mhm.
siyaasadda haddaa fahamtana Mhm.
wax walba waa xallin kartaa Sax.
waxbarashada siyaasadda way saamaysaa Aha.
caafimaadka siyaasadda way saamaysaa Infrastructure, eh, waddooyinka.
oo- mideynta dadka ay isku imaadaanna way saamaysaa Mhm.
diinta naftarkeeda way saamaysaa Mhm.
sharciyo u baahan baarlamaanka ina ninka siyaasiga uu diinta ka difaaca jiraa Mhm.
eh, ammaanka way saamaysaa Mhm.
marka haddii aad ogaato waxay diidan yihiin ah, maxaa yeele ayaga hadday ay ku fashilmeen madaxnimada Mhm.
waxay diidan yihiin nin cusub inuu soo baxo oo dadka indhaha u furo Mhm.
waxay rabeenna u qabto Mhm.
marka waa la- waa- waxaa waaye waa la maaweelinahaya Dadkii, dadka aha.
waa waa la maaweelinahaya Mhm.
waa la mashquulinaya sifay ayaga ugu soo noqdaan mar labaad mar saddexaad mar afaraad waa aragtay siyaasiyiinta gaaris rag aan ka bixinaaba jira Mhm.
kursi madax haddii eh, niman cusub imaadana Mhm.
wax walba ay isticmaalayaan ay- ay nimanka iskaga reebaan Mhm.
Waa- marka haddee ilbaxaan eh, yaa dharbaxa ku- soo gaaraysa marka ma dharbaxday ku dhacaysaa ninka taagan ninka taagan haa Haye.
maxaa yeelay shacabka oo dhan mugtamo Aad iyo tartamahaye aad.
ninka taagana yaa yaa yaa yaa Yani- darbaaxada yani oo waxaa wada- leedahay dhaliili qofka markaas ma lagu soo geli karo Maya.
wax walba uu fahansan yahay way xirteen dadkan Aha.
eh, siyaasadda way xirteen haddaad penetration ama aad damacdo inaad soo gashana Mhm.
wax walbay isticmaalaan inay iska kareewaan aad iyo aad ilaa waxay leeda marka waxay fahmeen siyaasadii siyaasadda dhaqaalaha ku jirtaa Aha.
awoodaa ku jirtaa wax walba ku jiraan haa Aad iyo wixii eh, ayaa rabtaa inaad ka hor istaagto aha.
Ah, maxaa taa usii daranba haataa dadkii aad eelbixin rabtaa Mhm.
marka waxaa waaye niyow xaradan anay ii oodan tahay banaanka kamar aad iyo aad Okay.
waa tahay axmed rashiid oo isku soo noqon doonaa cabdi dhegeystayaal ee, warkii ayaa la gaaray ee sagaalka subaxnimo cabdulaahi axmed ayaa warka noo akhrin doona dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolada inaan soo qabto inta warka la gaaray mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysalona bangiga k c b bank waxaana bangiga k c b uu markaasi garab taagan macaamiisha inuu markaasi loo kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofka goobta adiga joogto kula jooga oo xaqiijinaya in wax waliba markaasuu kula qabto kuna dhamaystiro dhegeysala ganacsigaada heesar uu kaa gaarsiiyo qofkaasi ama hay-adaasi waxaa laga yaaba weligaa inaasan hilmaamin dhegeyste oo sida waa qofkii dabcan ganacsigaada kula qabtee haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinayo inuu ganacsigaada heerkaa doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu markaas leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaasi ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania soo sudan iyo etoobiya bank k c b waxuu markaasi leeyahay adeega markaasi kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa markaasi kaga faaideysan karaan dad iskugu imaadayo maalgasha iyo waxa lamida doonaya tiraduna tahay ilaa inta udhexaysa shan qof ama t- ama konton qof inta ee qof waliba tiradooda ay tahay ayay markaas wax ku kala helayaan waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana markaas ay ku bixin karaan dhegeysal bulshada bulshada soomaaliyeed oo kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama yuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si wanaagsan uga faaideysan karaan bangiga waxuu markaasi leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi mid bangiga ah oo markaasi adeega waafaqsan iyo shareecada islaamka waxa kaga qabta dhegeysanwaan ahaan aan markaasi keliya ka shaqeyn kobaca dhaqaalaha balse hogaamsan kara qiimahaaga wuxuuna markaasi ku siinaya adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta oo ka faa'iidaysta adeega k c b oo taglaanta kugu dhoweyd oo bangigaaga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi karaysa adeegyada k c b sal banking dhegeystay waxaa markaasi noo sheega noo sheegtaa qaybta markaas ugu wanaagsan oo adiga markaas aad ku maalgelin karto sidoo kalena aad ku maarayn karto ganacsigaada iyo weliba heerka markaas adiga jeceshahay oo aad ku maarayn karto leeda waan isku halayn karaa bangiga haddii markaasi taageera buuxda uu isiiy ganacsigeeda inaa meel fog aan gaarsiiyo dhegeystay wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bangiga k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhowo ee bangiga k c b dhegeystayaal k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal halkaa joogta idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi ayaa dhegta u raaricinaysaan dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladaha dalka saakin waxaa markaasi ku qaadan dhegana dhegeystayaal arrimaha markaasi xaaladda dalka ka taagan iyo weliba siyaasadii kala guurkii waqtigii la gaaray iyadoo iminkan markaasi kala rabraabyada ay socoto iyadoo sidoo kalena go-aanka qofka markaasi shaksiga uusan asaga iminkan uu ka gaari karin howshaas ayaa iminkan noqotay oo waxaa markaas la doonayaa in halkaa meel ay dadka markaas isku wada raacsan yihiin in qofka markaasi lagu hago doorashada soo socto laakiin axmed rashiid cabdi meja ayaa markaas asagana wuxuu tilmaamaya uu leeyahay dabcan waa mid markaasi aan rabin dadka in lagu soo ilbixiyo hadday ilbaxaanna wax walba ay fahmayaan hadday tahay dhanka siyaasadda waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale dhaqaalaha wadooyinka iyo weliba isdhexgalka bulshada ma la doonaya taasi ay doonayaan in markaas inay ka hor istaagaan dhegeystayaal axmed waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal warka ayaad dhegeysan doontaan ee sagaalka subaxnimo mawjada iska bedelin si wararkii barnaamijyada idaacadda aysan kuu dhaafin dhegeyste haddaba maxaa kaaga bixi dhegeyste haddii markaasi adiga aa ilbaxdo dhanka siyaasadda waxbarashada ma fahmaysaa haddii adiga dhanka siyaasadda dabcan aad ka ilbaxdo dhanka caafimaadka ma fahmaysaa haddii dhanka sidaas sidoo kale siyaasadda aad ka ilbaxdo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale heerarka markaas dhexgalka bulshada iyo sidoo kale qaybta markaasi lacagta loo maareeyo iyo halka waxaa soo galo dabcan ma fahmaysaa idaacadda star f m dhegeystaal kaga bogo xelo fara badan saaka dhegeystay weliba axmed rashiid cabdi barnaamijka waxaa daadinaya dhegeystayaal anigoo ah yuusuf bakats isku soo laaban doona marka kadib cabdulaahi axmed cabdulaahi aada buu mahadsan yahay dhegeystayaal warkiisi sagaalkii subaxnimo inay la socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijkan dib ugu soo laabana dhegeystayaal arrimo dhowr ayaan saaka barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlaynaa dhegeysta laakiin marka hore ayaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka waxay markaasi macaamiisha u haysaa arrimo dhowr ah markaasi lagaga qabtiraya baahiyadooda markaasi lagaga qabtiraya dhegeystayaal haddaba shirkadda safaricom dhegeyste waa safaricom waxay markaasi dooneysaa inay kaa qosliso mise ka qosliso dadka ganacsatada ah weliba adeegsigooda beesharani libana empesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi kulada ka faa'idaysay adeegsiga beesharan liban empesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo aad markaasi aad ku guuleysan karso dhegeystay gaar ahaana adiga oo ganacsado ah isticmaalaha libana empesa iyo weliba pochila beeshara halkii mar oo aad markaas isticmaalayso beesharan libana empesa ganacsida waxaad helaysaa oo aad markaasi lagu lacagtaada ka sarayso ilaa iyo waa konton oo markaas qofka u gashad waxuu helayaa ilaa iyo hal dhibic oo aad markaasi qayb kaga qaybgeli karto abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinada waxaa markaasi ka mid ahay midda maalinlaha bilaha toddobaadlaha iyo sidoo kale midda ugu weyn dhegeystayaal abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo markaas ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah iyo toban kun oo ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadlaha waxaa lix iyo toban motobajaaj dhegeystayaal ama motobajaaj oo ay markaasi ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah dhegeystayaal abaalmarinta bilaha waa sideed baabuur ah nooca isuzu d max oo gobol weliba uu hal qof markaasi ku guuleysanayo qofkaasi adiga ayaa noqon kartaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyne sideed baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaano fuzu trugs gobol walibana wuxuu qofka markaasi ku guuleysanaya dhegeyste tusaale kasoo qaad waxaa tahay ganacsade ku nool isli gaarisa wajeer masamandera waxaad markaasi fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guuleysato baabuurka nooca pick upka oo loo yaqaano isuzu d max baabuurkaasi wuxuu markaasi aad u adeegsan kartaa inaad u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecadda aad markaasi ku qaadato inaad macaamiilka uu markaas howshiisa ugu gudbiyo dadka kale keliya waxaa markaasi kaaga xigaa ganacsada inaad adeegsato libana empesa iyo business tealand by portula beshara oo ah midka markaasi lagu talagalay dhegeysa ganacsada haddii aad rabto inaad guulaysato noqoto adeegan ayaa markaasi kuu fududaynaya inaad si wanaagsan u kaydsato lacagtaada ganacsiga iyo aysan markaas isku darsamin lacagtaada kale empesa kugu jirto dad badan oo waxaa jiraan ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareereen lacagtooda ganacsiga tan ayaga markaas sida qaaska ay u leeyihiin ganacsada maanta ka faa'iidaysta adeega beeshara nilipana empesa dhegeystayaal haddaba dhegeysta bangiga k c b waxaa markaas isagana fursad u ahaya dadka markaasi ganacsadayaal ah waa k c b dadka markaasi doonaya in ganacsigooda loo kobciyo haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaad joogta islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaada heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank waxauu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaasi ka helaysaa dalalka kenya ruanda burundi tanzania sud sudan etoobiya bankiga k c b waxa uu leeyahay adeega kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa markaasi kaga faaidaysan karaan dad iskugu imaanay dad iskugu imaaday oo maalgashi waxaa lamid a doonayo tiradoodana tahay ama qofka laga doonaya shan qof ama konton qof intay tahayba waxaana fursad markaasi u heli karaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ay ku bixin karayaan dhegeyste bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda amase ayuutada ah adeegan ayaa markaas noqonaya mid ay si wanaagsan uga faa'iidaysan karaan bangiga wuxuu markaasi leeyahay adeega k c b salbank waa qeyb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqeyn kobaca dhaqaalaha balse hogaamin kara qiimahaaga waxa uuna ku siinayaa adeega adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maanta oo kaga faa'iidaysta adeegyada k c b o tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeega k c b sal banking dhegeystana soo wac waxaad noo sheegtaa wuxuu yahay oo markaasi ganacsigaada aad maarayso oo aad leedahay waa mid markaas waara ama laysku halleyn karo haddii waxa laigala qabto dhegeyste wixii macluumaad ah dheeraada fadlan waxaad ku diri kartaa sidoo kale aad la wadaagi kartaa la xiriiri kartaa bangiga eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber ama whatsappka sidoo kale fariin ayaad ugu diri kartaa ugu qori kartaa dhegeystayaal waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhowey bangiga k c b dhegeystayaal k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal axmed rashiid aan markaa dib ugu laaban doonaa dhegeystayaal ee cabdi oo arrimo dhowr ah markaasi gobolka waqooyi bari dhibaatada ka taagan iyo xalka uhelisteeda ayaa waxaa badan ka ogaan doona dhegeystayaal iyo weliba dhaqaalayarida dhalinta markaasi hadday kusoo istaagi lahaayeen haysato sidee taageera markaasi lagu siin kara dhalinyarada qadka ayaa markaasi dhegeystayaasha fursad ugu siin doonaa qeybaha dambe haddii ay bahraali ka noqda dhegeystayaal laakiin iyo ogolaada mar kale waa war farxad leh airtel ayaa markaasi ku keentay adeega xooliga ee foji airtel ayaa haatan waxay markaasi soo xejisay adeegyada foji oo aad markaasi ka helaysa ismawlada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeyste waa mid markaasi si fudud ugu wanaagsan oo aad u isticmaali karta dhegeyste haddaba muuqaal kahadaa muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid kaa go-ayo mise kaa istaagayo haddaad wax markaasi soo dejisanaysana sidoo kale kuma dhibayo waayo maba ahan mid culays ah dhegeysta maanta ku biir qadka telefoonka casriga airtel oo taglaanta kugu dhow ee airtel soo qabso laftaada airtel oo four g ah ismulada iyo weliba deegaanada gobolka aad ka helayso iminkan isku mid ma aha waagii hore dhibaato ayaa markaas laga yaabaa in dadka qaar ay haysatay laakiin iminkan waa laga haqabtiray baahi dabcan ma maqli doontid oo shirkadda way markaasi kaa bayo dhegday ama dabcan baahidaada way dabooshay dhegeysta waana qabad qadka xawaarihiiska aadka u sarreeya ee qadka four g dhegeyste xasuusnoo waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel ee four g wuxuu kaa caabinayaa inaad daawato waxyaba badan sida markaas inaad daawato xirfad oo aad markaasi ka barto sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan cashiradooda kuwa layliga iskuullada markaasi looga soo diro dugsiyada looga soo diro dhegeyste oo si wanaagsan halkaasi kaga socon karaan iyagoo markaasi waalidiintooda garab ka helaya dhegeyste dhegeyste waxaa markaasi haysataa fursad bal noo sheeg waxyaalaha isbedelka iminkan aad ka dareemi karto shirkadda isgaarsiinta airtel deegaanka tuulada qaryada meel waliba aad ku sugan tahay ay ku keentay dhegeystayaal maantaba fursadaada waaye ma ka faa'iidayso shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waxaana martino oo ah axmed rashiid cabdi meja oo markaas stuudiya labaad ku sugan dhegeystayaal waana wiil dhalinyaro ah oo markaas arrimo fara badan saaka aad maqlaysen ka dhawaajiyey wax markaas adiga maankaada ku jirin waxaa ka mid a dhegeystayaal haddii maanta lagu ilbixiyo ama sidoo kale nin ilbax aada noqoto inaad markaasi noqonaysaa mid wax waliba fahansan dhanka siyaasadda waxbarashada siyaasadda dabcan waa maqlaysiin wuxuu sheegay inay qayb ay ka tahay waxbarashada caafimaadka isdhexgalka iyo weliba kobaca markaasi dhaqaalaha ee countigaasi amase deegaankaasi dhegeystayaal iyo bilicda magaalada ayaa markaasi ay ka mid tahay dhegeystayaal balse waxaa loo diidan yahay gobolka waqooyi bari in dadka ay fahmaan howlahaas oo dhan dhegeystayaal axmed rashiid ayaan dhegeystayaal arrimahaasi wax badan aan doonaynaa inaan sidoo kale kasii ogaano faahfaahinta macluumaadka ka dhegeystayaal hadda iyadoo arrimahaas ay taagan yihiin ayaa haddana waxaa sidoo kale imikan lagu kala jiraa kala cararka siyaasadeed iyadoo qof waliba imikan dhexda u xiran ama u suxulduubanayo siyaasadda sanada labada kun labay labaatanka waxaana imikan meelo kala duwan dhegeystayaal laga arkaya lagana maqlayaa qaabka markaasi siyaasadda isku bedelayso mandera ilaa i countiga wajeer ilaa i countiga gaarisa waxaa markaasi noqonaysa kan xildhibaanka u taagan kan markaasi gabadha wakiilka dumarka u taagan kan m c ga u taagan iyo sidoo kale kan gabanaha sanadka u taagan dhammaan inay markaasi doonayaan in dadkooda ay soo qaataan haddaba yaa soo qaadanaya waa kaalinta nooca kaalinta laga doonaya dhallinyarada iyo weliba dadka shicibka inay kaga qaataan kaga fahmaan horumarka siyaasadeed ayaa gacanta ugu jirtaa dhegeystayaal haddii markaasi ay doonayaan in isbeddel xoogan dadka shacabka ay ku dhaqaaqaan oo ayaga markaasi gacantooda wax walba ugu jiraan dhegeyste weli waxaa markaasi dadka ku dambaysa jaahilnimadii iyo weliba markaasi in ay dadka la sheegaya in sida la rabo ayaga markaasi loo kaxaysan karo mase loo jihayn karo masidee kaalintooda arrimahaasi ayaan dhegeystayaal isla qaadadhigaynaa kagana faa'iidaysanaynaa bal dhibaatada iyo weliba nuxurka sheekada halka ay ku dambeyn doonto gobolka waqooyi bari markaad fiiriso siyaasadda soo socoto labada kun labylabaatanka iyadoo imikan qaayli xoogan ay dhallinyarada wadaan hadday tahay dhanka dhaqaalaha ay markaasi cabasho ay ka muujinayaan oo markaasi u sheeganayaan oo sidoo kale xabadka loogu qaraacanayo dad markaasi howlahooda ama howlo markaasi kuusan ama jeeb kuusan in ay jeebkooda uu kuusan yahay oo sidoo kale aysan awoodi karin oo dhanka la rabo markaasi ay u jihaysan karaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaa markaasi dhegeystayaal ka gorfeyn doonaa kaga hadli doonaa hadduu ay bahraali kaga noqdo barnaamijyada idaacadda star f m ilaa iyo tobanka ayuu barnaamijka soconayaa dhegeystayaal halka qeybaha dambena fursadaan usiin doona dhegeystayaasha balse fikirkooda iyo artidooda kala duwan ay oga dhiibtaan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa markaasi dhegeysanaysaan dhegeystayaal oo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal axmed isku soo noqod wanaagsan saaxib bal aan fiirina bal waxaa markaas hayso dhallinyarada bal markaad fiiriso dhaqaalaha ma tahay mid caqabad inaga haysato oo dadka markaas aynaigu daraabayaan mise leedahay lagu liidayaan shaksigan lacag maba haystee muxuu ka horumarin karaa deegaanka iyadoo la gaarin oo doorashada loo dhaqaaqin
taas waaba cilada ugu koowaad oo ninka siyaasadda ku cusub ama dhallinyaro ha ahaado ama shaqsi kale ha ahaado maxaa yeelay siyaasadda haddii macnaheeda ay bedelmatay oo mathalaadka kursiga aada u tartamaysa ee ka duwato ay noqotay inay dhaqaale lagaaga shubto ama dhaqaale ada lagaa raaday waa iska garan kartaa markaa culayska kusoo fuulayo ninka musharaxa ah maxaa yeelay dadkeena waxay kaaga bilaabayaan ninkan muxuu haystaa muxuu maskaxiyan ama aqli ahaan ama ra-yi ahaan u wataa lama dhahay ninkan muxuu haystaa dhaqaalo noocee u wataa marka waa garan kartaa culays iska xaaladda culayska dhaqaalada ay ku keeni karta waa iska garan kartaa laakiin ninkii determination leh ama ninkii dhiirigelin nafsadiisa geliyo waxaan dareemi karaa inuu dadka wax kala dhicin karo oona sidaa lagu soo dooran karo
markaa fiirso axmedow dhibaatada iyo culeysyada dadka kormey fahmi doonaan in shaksiga isaga muhiimka u ah oo isan lacag ay ku xirnayn
markii ay dareemaan macnaha kursiga ama siyaasadda loo tartamaayo maxaa yeelay ninkan shaqsiga tartamahayo asaga wuxuu isku dayayaa inuu adiga madax ku noqdo adigana waxaa la rabo inaad isku daydo inaad ka fiiriso maslaxada guud inaad ka fiirinin maslaxa shaqsi oo aad u arkin qofkan inuu adiga shaqsi ahaantaada uu wax kuu sameyn rabinoo maslaxada guud sidaad waxbarashada caafimaadka horumarka dhaqaalaha waa wax ummadoo dhan ay ka wada faa'iidayso
markii aad fiiriso bal haddii dhaqaalihii iyo howlaha iminkan dhallinyarada looga cararayo leeyahay dhalintii dhaqaale ma haysato dadkii lacagta la baray weli isku daydeen oo dhahdeen sidii dadka looga jarlaa lacagtan yar ay qaadanayaan labada kun kunka saddexda kun len qofkii waa la kala gadanayaa
ha taas civic education baa la dhahaa
wacyigelin yani wacyigelinaa la dhahaa vota briberina i b c aada bay oga wacyigelisaa oo guddiga u xil saaran doorashada laakiin ani ma aaminsaniba ummad oo dhan inay lacag qaataan wax la qaato waa iska yaryahay laakiin ayagaa aada u muuqda maxaa yeelay nin alla nigu ka codwan yahay siyaasadda ama ka hadal badan yahay waa nin wax loogu soo shubo accountkiisa ama jeebkiisa waxa ugu jiro laakiin dadka kale waa daacad aniga marka hadda shaksi ahaanteyda dadkan u joodo dadkan qaylinaya ama dadkan ummadda horboodayo ama tusinayo inay dadka ka hadal cod dheer yihiin ma aha an waxaan u jeedaa the silent majority dadkaasna waa dadka aan rabo inaan wax kala dhiciyo anoo u marinayo meel walba hadday tahay inaan la fadhiisto oon dhegeysto xaaladahooda iyo waxay rabaan hadday tahay inaan idaacad u mariyo hadday tahay social media account-yaasheeda inaan u mariyo ummadda dhawaanahan sababo badan baa farintaada siyaasadeed ama horumarinta programkaada horumarin horumarineed aada ugu marin kartaa
waa tahay axmed aad baad umahadsan tahay bal aan usoo aan usoo laabano bal arrimaha ku saabsan qabyaaladda iyo dhallinyarada haddii iminkan loo baahanya isbeddel in lagu keeno horumar lagu gaarsiiyo gobolada dalka hadday tahay countiga gaarisa countiga wajeer mandheera dabcan waxaas dhan iminkan tirada majority waxaa u badan waa dhallinyarada dhallinyaradii haddii qabyaalad ay qaatay horumar aysan gaaraynin bal sumaha boonsuma markaas maxaa lagu dhaliilaa dadkii inay ayaga dada la imaadaan ama duqeydii iminkan qayli ah ka wadaan inay dad ay la imaadaan ayaga ay wataan nio dhalinyaro anaa ah ligamana sheekeynayo been yaa la isku sheegin dhalinyarada qabiil ma aqaanaan waxa ani maanta i wado ama i dhiiragelinaha ama garabkooda iyo xoogooda isiinaa dhalinyaro waay qaarkood hataa reerkan ahay meeshaan ka imaaday ma garanayaan iskuulaha waqooyi beri ninka wax kasoo bartaa garana markaa fasalka iskuula jirta waxaa layaabaa konton ilaa iyo afartan inaad isku fasal tahdeen mana isgaranayseenha adiga meeshan waxbarasha u imaatay guriga hooyada aabaha war runta haddii laga hadlo yarka dhalinyarada maalinkuu dhasho ilaa laga soo gaarayo maalinku secondar ka baxo qabiil ma garanayo ummadana ma rabaan sababta xataa ku dar markuu jaamacad bogo sababta ahay qabiilka ama qolada markii aad dhibaataysanta kuma rabaan u fiirsiya waana markaa labadii waalidoo ku dhashay ama qaraabadaada hoose bes ayaa laga yaabaa inay kula tacaalayaan waxbarashadaada koriskaada dhaqaaleyntaada laakiin maalinkaad jaamici noqoto ama shaqa a hesho qabiil aada garanayna ku imaan qaaraana lagugu soo qoranaa noloshaadaa lasoo gelaa xaal waxayba gaaraan inay noloshaada adiga ku balangarayaan ninkan ha la hadlin reer hebel ha u tegin san ha sameynin xataa xaaska adiga aa rabto inaad markaad la degto waa lagu doorayaa marka waxay ku tusinaysaa waa waxna lagu shuuhay waa systematic like assimilation baa la dhahaa qofka inay yaa adiga aa ku shubto wixii adi aa wadato oo aa bedesho fikradiisa iyo dhaqankiisa waa waxna lagu bedelo lagaa dhaadhiciya aniga shaqsi aandeyda bay qabsato oo lagu leeya nio nimankaas saas waaye saas waaye adi siyaasadaada meeshaa ka cabirayso ma ahan wax yacni aan u habbooneyn nafta bini aadanka ama horumarintiisa ama noloshiisa waxa macaano weyn ugu jiraan axmedow haddii meeshii aan iminkan leedahay dhalintii ama dhallinyaradii iminkan la siyaasadeynaya mise la bedelaya dabcan meeshii la rabay in ayaga wax bedelaanba hadda ayaga la bedelaya leedahay
maya waxbedelitaanka ayaga hadduu wax soo bartay macallin hadduu yahay ardaydu wax baraya wax waa bedelay dhakhtar hadduu yahay dadkiisu waa caawinaa wax waa bedelay laakiin bulshadii
waa kusoo wadaa marka waxbedelitaanka bulshada waxay ku imaan kartaa inay mideen ama wax dhallinyarada isku keena maxaa yeelay lacag iyo awood iyo wax walba ayaa loo isticmaalayaa in in lagu kala qaybay marka aniga shaqsi aanteyda hadda waxaan u tartamaa inaan kursigan ku mideeyo dhallinyarada haddii aan ku guuleysto insha allah wax youth council la dhahaa oo u gaar ah inaan soo saaro qabiil lagu xulanayni qolo lagu xulanayni lagu xulanayo um adiga ma ka imaado waqooyi bari saddexda countyna ma ma u dhalatay
waa tahay aad baad mahadsan tahay dabcan waktigii ma la joogaa dhalinta wax ay bedeli lahaayeen ha waqtigi waa la jooga because we we are in twenty first century uh, digital world ayaan joognaa hadda waxaan joognaa qarnigii labaatan iyo koowaad waxaan joognaa qarni lagu tartamayo technolojiya casri ah lagu tartamahayo horumar dhinaca technolojiyada marka garan maayo waxaa kale oo loo baahan yahay anaga dhallinyar ahaan inaan sameyno waqtigeeda munaasabka waan joognaa weli ma isku dayda inaantaa meel fariisataan ka dhallinyar ahaan intaa isku imaateen meel oo arrimo fara badan aad ka wada hadasheen kadibna dokumentiya aad ka diyaariseen arrimo dhowr ah kadibna dadkii inigu weynaa ama dadkii duqiidaha aad ka dhaadhicisaan in bal waqtiina la siiyo oo aad ku hogaamin lahaadeen kountiyada
taas way noo bilaabatay waa process okay dhaqan soo jireen ah ay markaa bedelayso is not one day event
hal maal ku bedeli karta bedeli karteen horta waa inaan siyaasadda galna haddii maanta cilmi walba aa wadato dhaqaalaha walba aa wadato ummadda kaama hadal maqlayso kumana dhegeyso maxaa yeelay siyaasiyiinta ayaa kaa hor imaanay waa lagugu dira kasoo qaad hadda maanta hay-ad baa hagaajisay oo horumarineed dhinaca environmentka ama deegaanka waxaa aaday degma hebel degma hebelka ninka m p ka eh ninka kansalor ka eh uu kaa hor imaana waad ifahmi kartaa maleynaha kasoo qaad waxaad la imaatay program oo civil education ama wacyigelin dadka meesha aa rabta inaad ka hergelaysa adiga ilaa habada kama hergelineysida waa inaad degma tagto waa inaad ummadda tagto waa lagugu dira marka the first stage waa inaan power helnaa political power waa awoodda dhanka siyaasadda inay heshaan marka yaa ka helaysa marka shacabka shacabka ha dowlad military maaha dagaal military kuma qabsan karno aad iyo aad laakiin shacabka horta markan wax suma ka horeeyo hadda waad ogtahay wax waliba gobolka waqooyi sida ku kala socdaan sida barnaamijka qornuxuurkiisa ama sheekadiisa ahaydba waa democratic waa negotiated democratic democracy waad dareemi kartaa wax waliba hadda geed bay ka soo baxaan geed bay ku socdaan inuu qofka asaga u madax adkaada ma ahan uu iska socdo laakiin haddii qofka aan geedka laga soo qaado lala soctaa iminka madera waxaa ka socdo in shaksi lasoo qaada governor loogu tartansiinayo waa la socotaa dabcan waxaa iminkan sheekada ka kala socoto countiga wajeer oo dad qaar xitaa iminka nairobi ay ku kulmayaan waa la socotaa gaariso iminka waxaa ka kala socdo waa la socotaa isielo howlaha siday u kala socdaan wax waliba iminka waxay noqoto in kulamo kala duwan la qadqaadanayo kuwa ku jireen iyo kuwa kale oo cusub in iminka loo kala raadanayo xelal waan ku sheegay isnora one day eventan ku dhahay hal maalin laguma sameyn karo hadda intaa ii sheegto oo dhan waa gobolka waqooyi because clona waa ku dartay waqooyi n f d horta lama yaabaayo waa dhaqan soo jireena anaa geed hoostiisa ana loogu talin jiray laakiin dadkiina waxay fahmi la'yihiin inay ogaasinimadii iyo salaadiinimadii la isku maamulaya meesha jireen ay jirto siyaasad sharci iyo qaynuun laisku maamulhayo oo dadkiina loo fasaxo ogaaska markuu qofku yahay dhaxal baa lagu kala qaataa awoodda duqa hadduu dhinto wiilkiisa ayaa la wareegaa hadda wixii ma jirto kursigan shan sano markay dhammaato garantii uma lihid inaad kusoo noqoto shacabka alro inay kusoo celiyaan way fahmi kartaa malena sidaa daraaddeed kenyada kale xisbiye iyo tartam dhinaca ideologiga iyo baa lagu maanta laisku abaabulaa laakiin anaga kactag aday meelaha laisku kala reewaa wallaahi inaad maqlaynin nin agenda iyo program ka hadlahay lakiin waxaa maqlay anoo ree hebel eh anoo ree hebel eh anoo san ah maanta hana loo dhaafo shalay inigaa nali dhaaf ana horta waxaa aaminsanahay sheekadan ha loo dhaafo in meesha laga bixiyo markii lagu dhaafa adiga yaa tahay maxaa yeele markii lagu dhaafo ninka ka faa'iidaya number one waa adiga because uh, madaxnimada waxay wadataa privilege wax la dhihi privilegeka adaa qaadanaysaa seeba lagugu dhaafaa horta privilegeka waa inaa horta muu fahansan yahay macnaha aniga halii dhaafo shaksiga markuu ereyga adeegsanayo bulshana uu tusaale oo kale axmed hadda hadduu dha aniga halii dhaafo ilaan asaga iyo qoyskiis bis oo keliya uma shaqeynayo
waxaa waaye weakness nin haddaa maqasho waxaa lii dhaaflay waa weakness wuu is ogyahay
yani meelaha uu ka liito meelaha uu ka liito haddii competitive process ama tartam dadkao dhan u dhexeeya wuxuu og yahay inuu kusoo bixi karaa marka waa inuu difaaca la imaadaa uu yani odayaal isticmaalo nimanka siyaasadda ka dalaalaan isticmaalo waa niman aad u yani afkar u ah waa niman arinta carabta kuwa mahirgelinaa qaarkood hataa dad ma la hadli karaan oma sheegi karaan waxay wataan laakiin waa inay isticmaalaan dadka waa afayeen buu leeyahay marka anaga shacabka waxaan rabaa inay isweydiino war adiga markii toban nin ama shan iyo toban nin garta ku goynayaan adiga aaw maskaxdaada aaw aqligaada aaw maa ka baaraandegtid wax adiga danku ah ma ogaatid wax adiga danku ah maxaa yeele tobankanin iyo shan iyo tobankaanin hadhow ayaga mushaar baa loo qoraa ama ilmahooda waxbarasho looga bixinaa adikaada aw wiilkaada aw isweyda adiga aabba haddaa tahay markuu hal shaqsi uu cid idil ama raay idil uu qoolka u qaado ama usha u qaado u dhaho waan isku raacna berikiisii shaqaa loo geenaa asaga oday ahaanta mushaara loo qoraa qandaraas haddii jirto qandaraasa la siinaa maxaa yeelay ninkan madaxa shaqada waa u fududayso waxay noqonaysaa inuu dad yar u noqdo maslaxadooda inuu ka tali oo shacabka guud iyo dadkii kale oo dhan uu banaanka mar maxaa yeele asaga is only answerable ama wuxuu yani accountabilities ama answerable u yahay dadka yar oo soo magacaabay
waa tahay axmed aad baad umahadsan tahay waa axmed rashiid dhegeystayaal meejaa ku magac dheer dhegeystay haddaba idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysa mar dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysana intuu hore sida socoto ama uu socdo qaadka telefoonada dhegeystayaashan u furaya balse ariga ayagana fikirkooda artidooda ay markaas usoo gudbiyaan dhegeyste axmedow intaanan markaas isbedelada gobolka waqooyi bari iyo weliba tobankii sano iminka devolutionka uu dhammaanaya intaan u gudagelin bal markaad fiiriso waxa iminkan axmedow markaad fiiriso gobolka waqooyi bari isbedelka iyo waxyaalaha markaas iminka la dhihi karo way ka yara dambeeyaan wayna ka yara hooseeyaan bal aan ogaado marka hore dhegeystayaasha intaan qaadka telefoonada u siinin dhegeystan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystan waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iminkan haddii aan kuu soo qabto dhegeystaba la socotaa ma fahansan tahay in mpesa foundation fursad markaasi ballaaran ay ku keenta dhegeyste yaa loo keena adiga ma lagu keen waxaa lagu keenay cunugaada ama ardayga ama cunug waxaa loo keenay markaasi ay hooseyso waa dugsi markaas waa mpesa foundation academy waa dugsi markaasi sare oo casri ah dhammaan qalabka oo dhan ah ay markaas u dhammaystiran yihiin biyaha waxbarashada dalka kenya ayaa markaas waa wuxuuna bixiyaa raalli ahada waxbarashada dalkani kenya oo heer sare ah weliba hanaanka international bacloriates waxaa loo yaqaana career related program ee loo yaqaano i p c p waxaa dugsi haga hogaaminta ganacsiga teknolojiyada iyo weliba warsoo saarista iskuolka mpesa academy ayaa weli qaabil ah markaas ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaalo lahayn ee leh markaas qaab hogaamin dhegeyste dhammaan ardada dugsiyada ee soo gudbiya waxaa markaasi qasab ah inay ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose oo una diiwaan gashan inay u fadhiisanayaan imtixaanka k c p e dhegeysta waxaa sidoo kale laga doonayaa ugu yaraan da-dadu qofka ama ardayga inuu aha saddex iyo toban sano jir ilaa iyo shan iyo toban sano jir oo markaas doonaya fasalka koowaad inuu ku biro dhegeysto iskuulka waxaa markaas codsiga ka qaabilaya dhammaan afarta todobada ismaamul ee dalka ardada qaxootiyada ayaa sidoo kale iska diiwaangelin kara oo sidoo kale lagu dhiirigelinaya in codsigooda ay soo dirsadaan dhegeystayaal mpesa academy foundation waxaa sidoo kale uu hayaa fursad dhammaan ardada dabcan baahiyada gaarka qaba waxaana markaas lagu boorinayaa inay soo codsadaan muxuu markaasi kaga duwan yahay teknolojiyada iskuulada kale dhegeystayaal haddaba mpesa foundation wuxuu kaga duwan qaybta markaasi teknolojiyada oo markaasi qayb casri ah qayb heer sare ah qayb markaasi wanaag heer sare ah markaasi cuniga wax loogu bari kara dhegeystayaal waana qaybta markaasi ipad macbook iyo imac staffka sidoo kale maclimiinta ay sidoo kale wax ku arka ku baran karaan nolosha markaasi laga saxaya ardayga iyo sidoo kale qaybta markaasi maareynta lacagaha inuu cunug wax laga bari doono weliba account asaga uu leeyahay shakhsi uu leeyahay loo furi doono lacagta asaga gashanayo kana soo bixi doono dhegeystayaal ganacsiga ayaa sidoo kale qeyb ka ah iyo weliba heerka markaasi ardayga wax markaasi teknolojiyada qeybtiisa heer sare laga gaarsiin karo dhegeystayaal qeyb markaasi cunug dhammaystiran laga dhigi doono dhegeyste waxaana markaasi la doonaya in loo tartamo iskuulada caalamiga ah kuna guuleysto markaas abaalmarinada kala duwan ee dunida laga bixiy dhegeystayaal hogaaminta ayaa sidoo kale laga siixi doonaa cuniga haddii markaasi fursadan markaasi uu hela dhegeyste xasuusnow haddii aad la soo dhiibto ama soo dhiibto macluumaad dhammaystiran waxaa fursad u siinaysaa saraakiisha inay si qoto dheer ah markaas u eegaan codsigaaga keliya waxaa markaas laga aqbali doonaa foomamka sanadka labada kun koob iyo labaatanka haddii aad markaas buuxiso aad aragto inay markaas aynaysan macluumaad jirin waxaad markaasi ku qoraysaa ma lahan oo laakiin waxaa laga doonaya inaad dukumentiyadada soo gudbiso soo raacayso sida dhalashada waalidiinta dhalashadooda haddii markaasi dhalasho waalidiin jirina dhimashada haddii markaasi waraaqihii saddexda sana u dambeysay ee dhanka waxbarashadiisa academic reports iyadoo markaasi wadato stamd sidoo kale cuniga wuxuu markaas active ku yahay sidoo kale haybadiisa ama waxaa markaas uu ku yahay qofka iyo sidoo kale cadeemo qofka hogaamin inuu markaasi primariga uu kusoo lahaa ku qor magacaaga iyo kan markaas ogaaga far waaweyn bog weliba siduu markaas uu ku qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaaga waa in markaasi bashqad aad kusoo ridaa oo xirtaa markaad aad soo goodinayso codsiga online-ka ayaa lagu dhiirinaya ardada ama lagu dhiirinaya ardada inay soo sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale sida islamarkaa yihiin hal warqad oo p d f ah waxaa sidoo kale shirkada isgaarsiinta safaricom mpesa foundation academy leedahay qof waliba fursad way markaas u leeyahay in applicationkiisa uu soo dirsado waa mid markaasi madax banaan ee fomanka iminkan doonaya inay ku biraan mpesa foundation academy jawaabaha waa qasab in markaas lagu qoro halkii loogu baneeyey ama loogu talagala warqadaha waxaana lagu doonaya ama laga doonaya in ardayga uu asaga gacantiisa ku buuxiyo warqadaha laguma ogola inaad warqad markaasi dheeraada bannaanka aad ka keento ama sidoo kale aad ku darsato keliya waxaa markaas la aqbali doonaa codsigaaga sida tooska ah loo buuxiyey la soco keliya lala soo xiriiri doonaa ardada markaasi la xushay kuxadgudubka dhammaan shuruudahan ayaa waxaa markaasi sababaysaa in markaas la kansalo codsigaaga waxaa sidoo kale haddaba sidoo kale ku diri kartaa foomamka applicationka qaab online ah ayaa waxaa ku diri kartaa www mpesa foundation academy ac k e foomamka kale waxaad ka heli kartaa mpesa foundation academy thika safaricom ritual shop countrywide xarunta dhexe safaricom westland halkaad dhigi karto foomamka haddaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga waxaana codsigaaga emailka aad ku diri kartaa waana admissionka mpesa admission at mpesa foundation academy ac k e waxaa sidoo kale boosada aad ku diri kartaa dhegeystayaal mpesa foundation academy piabox toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber thika waxaa sidoo kale ku diri kartaa dukaanka safaricom ee kugu ee kugu aada markaasi ka agdhowdahay foomamka dhegeysta marka hore aad ka qaadatay codsigaagana waxaa markaas ugu dambeeya bishan december farinta markaasi ku dar ama wicitaanka waa wici kartaa waa lambarkan waa eber toddobo eber saddex laba eber eber eber eber eber eber dhegeystayaal haddaba waa eber toddobo eber saddex laba inta kale waa waa eber eber dhegeystayaal haddaba waa eber toddobo eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaasha haddaba axmedow aan isku soo laabanno waxaa markaasi noo sheegtaa dabcan intaanan arrimaha horumarka iyo weliba geedi socodka gobolka waqooyi bari tobankii sano intaanan sii gudagelin iyo waxyaalaha markaasi dadka iminkan ay ka liitaan ay ka qaylinayaan oo murirba sanad weliba ay ka qayliyaan haddana maamul xumada uu ku soo noqdo laakiin waxaadda sheegtay inaad dhahday dabcan dadka inay ilbaxaan ma la rabo siyaasadda in laga ilbixiyo haddaba qofka muwaadinka ah mise qofka dadka shacabka gobolka waqooyi bari iminkana dhegeysanayaan ama maqnayaan yaa ilbixin karaa
horta ilbixinta ilbixinta ama maskaxdaada in la furo la furo aday kaa bilaaban kartaa waxaa horta inaad adiga u maskax furan tahay inaad wax ogaato aniga hadda inaan siyaasadda u tartamo waa waa waxyaalaha ilbixinta keento waxaan dareemay waxbarasho berigaan ku jiray ilaa markaan dhameeyey heer jaamacade inay arrinteen oo dhan ay ama dhibkana haysto iyo wax walba oo dhan aan aan marayno inay siyaasadda ay ka dambeyso waan fiiriyey ragga ku jiraan aan arkayn waxaan arkay wax maslaxa guud ka hadlaya ama rabo inuu wax ka qabto inuu jireen marka aniga iska dhaadhiciyey inaan is-ilbixiyo shacabka wax dooranayana waxaan rabaa inay il baxaan oo ogaadaan nolosha inay ku dhisneen mar walba dhaqan soo jireen ah oo maalin walba la rabo haddiiba ayba diin ahayn waxaa la rabaa qofka bini aadamka maalin walba inuu step walba uu noloshiisa wax ka bedelo maxaa yeelay diinta islaamka lama bedeli karo laakiin horumar inaa yeelato wax barato noloshaada ama dhaqaalahaada inaad horumariso oo lagu ogolyahay sidaa daraaddeedna siyaasadda maadaama aan aanan ka maarmin oo maanta ayna dhihi karin siyaasad bannaankaan ka maraynaa oo noloshayna dhan ay ku dhisan tahay waxaan jeclaan lahaa inaad adiga su-aal isweydiiso maxaa ku fiican sidee horumar ku gaari karta inaad noloshaada aad ka dhaadhiciso sidaasna aad isku ilbixiso
waa tahay marka waxaa leedahay qofka horta marka hore inuu asaga issoo dhiso bal horta marka hore uu qiimeeyo arko uu darso bal caafimaadka dhibaatada ka taagan deegaankiisa ama goobtuu asaga ku sugan yahay uuna fiiriyo bal halkan ma la siyaasadeynayaa caafimaadkii waxbarashada u tago ma la siyaasadeynayaa dhanka infrastructure mise wadooyinkii deegaankii bilicda magaalada isdhexgalkii ma la siyaasadeynayaa kadib maxaa usoo baxayaa marka
waxaa kusoo baxayaa inaad aad mugdi ku jirta mugdi aad ku jirto oo aad waxaad aad aa horey u arkeynin aad maanta aragtay waxaa kusoo baxaya ino waxaa la dhahaa you look for solution when there's a problem markuu dhib jiro ayaa xal la raadiyaa marka mugdiga kasoo baxdo waxaa arkaysaa dhibka lagu jiro waxaa ogaanaysaa xalka loo baahay waxaa ogaanaysaa xalkaasa oga qayb qaadan karto haddaad madax tahay iyo haddaad shacab tahayba halka aan raadinaya hal meel kusoo wada dhacnay axmedow iminkan waxaa la joogaa siyaasadii labada kun labylabaatanka la gudagalayaa goorrows waxaa loo dareeri doonaa doorasho dadka shacabkana waxaa arkaysaa marar qaar dadka oo qaylinayaan leeyahay wax loo qabta mala dadkii wax sidan dhibaataa jirtaa howlahan baa jirtaa isla had dhibaatadii haddana soo noqonaysaa marka xalka solutionka ama xalka yaa haddana keenaya haddii marka hore qofkii adiga aad ka qaylinaysay ama dhibaatadii weli ay taagan tahay xalka adiga say ula imaan kartaa marka dadka say ula imaan karaan
horta dadkan qaylinayo dadka ka qaylina ayaga maba dooraninba waa loo xulay
marka maxay u qaylina marka ayaga waxay u qaylina waxaa waaye bini aadanka horta waa iloo badan yahay raadkaa shalay soo raacday ayaa ka lumaysaa adduunkan waxaa ugu daran inaa horta raadkaada ka lumto maxaa yeelay isla raadkii waa toban jeer ku noqonaysaa dhibkan haysto waxaa waaye raadkii siyaasadda ma garanayno siyaasadda waana loo xulaa waana naloo keenaa ninkaa dooranayno waana raadka naga maqan waad garan kartaa wadanka kenya konton iyo adii lixdan waxyara oga dhiman oo xor yahay horumarka ay leeyihiin gobolaha kale waa garan kartaa weligeenna anaga sagaalka sano shanta sano oo ugu horeyso maa macaarad ahayn inta kale oo dhan wadanka waan ka mid ahayn siyaasad ahaan dhaqaale ahaan geographicale ahaan laakiin weligeen dad sax maana soo dooranen hadduu jirana hal iyo laba waaye madaxnimada labaatanka sano ugu dambe horta awood iyo dhaqaalo badanna la siiyey laakiin nasiib amaana yeelanin dadka u qalmiinaan siino marka dadkeena waxaa ka wareysan talada waxaa ka wareysan raadkii loo raaci lahaa siyaasadda marka shan sano walba way dhammaanaysaa meeshiinumaa taagan tahay ha lorta iniga isdareema marka aniga qofkii siyaasigii miyaan ku qayliya mise dadkii iisoo qaadaan ku qayliya marka ay ku qaylinayaan waa horta eedu saddex qof waaye nin walba eed buu leeyahay laakiin waa la kala eed badan yahay sax eedda ugu koowaad horta waxaa shacabka aada iyo aada awoodooda ayay lumiyeen oo waxay u dhibeen shan iyo toban ama labaatan shaqsi oo korkooda ku dilaalo kuwa eedda labaadna waxaan saarahayaa shaqsiyaashan ummadda khiyaanahayaan waxaa leeya ummadda waa iska masaakiin nin baadiyaha ku nool nin magaalada jooga shaqalaane dhalinyarada oo qabiil had hadday wax barteen qabiilka lagu siraayo uniyo eed ayagana waan saarahaya waxay yihiin xudunta dhibaatada ummadda haysato maxaa yeelay adigaa u dhexaysaa ninka siyaasiga iyo shacabka xil aada lahayn baad aad qaadatay xilkiina hadda socon baa u isticmaalaysaa eedda saddexaad waxaa waaye waa ninka siyaasi ama kursiga ku jiro aniga horta daama nasiib u helo inuu ilaahay siinaa ummaddu hogaami waxaa ku wanaagsan inaad bal meel kuma raagayside bal magac kaa haro waxaa yeelay hataa haddaad wax walba isticmaasho maalina geeri kaa wadaysaa maalina geeri kaa wadaysaa meesha waa ka tegi doontaa hataa hadaad awoodii dhaqaale meesha isku reebeyso maalina ka tegaysaa taas bar yacni waana lagu iloobaa maalinka qabri loo geliyo oo kugu dambeysaa konton sana haddaad madax ahayd lacag walba iyo wax walba ka samaysay waa ka tegaysaa bal xoogaa magaca kaa haro oo ummadda yyaa ha ku noqonayn xanuun oo ku noqo qof la xasuusto la dhaho hebel waxaasuu noo qabtay wadadanu noo dhisay hebel waxbarashuu noo keenay hebel waxa usii daran haddana ummadda inay madaxdaa tahay ummadda ha kala qaybinayn waxay dhahaan dividan rule waa waxaa waaye dadka kala qaybi sifa ku hogaamiso uniyo ummadda military ma aha wadanka wax lagu maamulayo waa siyaasadda wixii ku jecelna ha kusoo doortaan wixii ku necebna neceb ma jiro wixii aan kugu raacsaneenna haa adiga ummadda kala qaybin ummad isku wad ninka markuu meesha soo galo intuu shantaas sana wax qaban lahaa wuxuu ku mashquula dadkan seen ku kala qaybiya seen ku kala jeediya
aad baad umaasan tahay markaa fiirso dabcan mar qaar waxaa laga yaabaa in axmedow safaro qaar ku tagto mombasa mise kisumu mise countiyada kale meesha tahayba bal markaa fiirso adiga county ka soo jeedo iyo farqiga u dhexeeyo maxaa markaas aad ku firin kartaa ama ku tilmaami kartaa markaa sabir guud aad ka bixiso adiga ka axmed ahaana adigoo adeegsanaya tobankii sana bal devolutionkii wixii laga waa jees jees aniga waxaa meesha ku hayno adeegsan
wallaahi horta anigaal waxaa isweydiiyaa nin horta lacag waabana la siiyaa oo the top ha daba top ten oo lacagta u badan wadankan ku jirnaa mana naga muuqato su-aashan isweydi waxaa waaya inuu lacagta intay aadaa xataa hadduu qof xadaha hayo lacag aada u fara badan waaye lacag aada u badan waaye lacag aada u badan waaye wax aan ka aragno ama ka muuqatana ma laha marka waxaa anaga meesha ku hayna waa jasjas haddii aada damacdo inaad su-aashana reerkaada horta la fiirinaa waa la qiyaasaa waa la qiimeynaa halkaa ka imaatay hataa waa lasoo dira hadii la dhihin mogta nin lasoo diray ninaan lasoo dirin horta waa lasoo diray horta magacoogama halaabay laakiin waxaa la sameynaa dadkaa lagugu dira reerkaa ka timid iyo magaalada ka imid waa lagu mashquulina waade waxaa waaye
haa adiga hadii dab dabada lagaa geliyo dabkaas inaad iska dambiso ma ogi meel kale aad fiirin karto ma laha marka waa tactics ay isticmaalaan sifay
marka dabkan adiga markaa shida kan kaloo gadaal lagaaga shidaya yaa kaaga ma ada dab maa shidin daacadaa tahay dab mugta waa nin fidmo wado ada daacadaa tahay su-aalumaa weydinaysaa kasoo qaad daacadaa ka hadashay shaksi hebil oo madaxa dhahday war intaa iyo intaa like bringing facts and figures like waxaad keenaysaa cadadka lacagta iyo qiimaha iyo waxaa la rabo in lagu qabto waa su-aal aad ay siyaasiyiinta uga cabsadaan su-aal hadduu jiro siyaasi ka cabsado ama siyaasi ma dhihi kari ninka madaxda yno siyaasi waxaa waaye hataa ninkaan aan kursi ku jirin oo hadduuba siyaasad falanqeeyo ama u sustaago waa siyaasi laakiin ninka madaxda wuxuu aad uga cabsadaa la xisaabtan la xisaabtanka maxaa keenaa waa ina figures ah keenta aa dhahdo waxan iyo waxan sidan iyo sidan maxaa ku qabata aad bay u necab yihiin aad bay u necab yihiin oo waxay u arkaan inay inay qayle aad ka gelinayso noloshooda khiyaanada ku dhisan ha marka waxaan kisumu mombasa walaahi hata kisumu waasa devolutionka ayaga hata aadsaa oo umasii ahaa inkastoo caasimaday yihiin laakiin hadda countiga machacos makweyni kakamega waa countiga aada loo fiiriyo markii aada aqrisato waxyaalaha laga qoraayo very simple thing waxaalaga weliba gaarsinay ka gaarsa gaarsinay ka lacag badan tahay way ka lacag badan tahan kulahay aadi waxaa ile waxaa u horeysaa lacagta devolution allocationka ama la siiyo nairobi baa u horeysaa waxaa ku xogtaa turkana waxaa ku xogtaa mandera sidaasay usoo raacsantahay lakiin anaga top ten aan ku jirnaa marnaba dhaqaale yarina ma hayso madaxni xumaana haysaa
dadka marka way fahansan yihiin in ay dhaqaale dadka ay hayaan ama dadkii dowladda ugu talagashay dhaqaale laakiin hogaan xumo inay hayso Ah, hogaan xumaana haysaa
waa tahay dhegeystayaal waa axmed idaacadda oo starfm hogaankana governaga kelix laguma koobaayo aniga markaan arko dadka governaga kelix waxaa ka sheegaya waxaan la yaaba mpiyaasha aawe
umar reebki aw waymareeb aawe m c a
mc oo usoo noqdo ragga awoodda dhan ay ku dhisan tahay Ahaadi.
awooddooda ma garanaya laakiin Aha.
senataga countiga gaarisa aawe Mhm.
isweyda adiga Mhm.
governaga wuu cabsan lahaa haddii lixda lix m p oo ka imaato eh, countiga gaaris Mhm.
waxaa ku dartaa women rep Mhm.
waxaa ku dartaa senate Mhm.
meesha waxaa waaye waa waa sideed aad iyo aad.
sideedaa hadday hal mar su-aal weydiiyaan Mhm.
ama la xisaabtan ku bilaan wuu argagaxa Mhm.
wuuna cabsanaa Mhm.
xagiga dhig Mhm.
sharci ahaan soddonka m c a oo countiga garis ka imaatay Mhm.
ilaa nominatedka markii lagu daro Mhm.
ah, hadday la xisaabtan ku sameeyaan governaga waa cabsanaa Mhm.
laakiin aaw maxaa governaga maalin walba afka loogu taagayaa oo yani wax looga sheegaa ayagaa Hawshooda xilkooda gabeen Mhm.
xilkooday gabeen Mhm.
maxaa la fiiri adiga dadka sharciga ama qaynuunka waddanka qoraya Mhm.
governor bes wayna siin kareen sooma Mhm.
dhaqaaloo dhan asiga nagu dhiibi kareen Mhm.
maxaa m c a loo keenay Mhm.
maxaa m p loo keenay Mhm.
maxaa loo keenay women rep maxaa loo keenay senate awoodda la qaybiyey Mhm.
nin awood buuxa haysta Mhm.
ma laha Mhm.
awoodda waa la wada haystaa Mhm.
Ah, marka waa in miiska laiskuula imaan loo war waxaad gabano maxaad qabatay La maxaa soo xisaabtan.
kordhin lacagta inta ku kala baxday la xisaabtan.
ma shaqaalihii baa inta ku baxday la xisaabtan waxaa- ma horumarkii baa inta ku baxeen Mm.
waxaa isweydiisaa Mhm.
eh, anagoo dhan eh, madax ma wada noqon karno shacabka oo dhan baarlamaan ma wada tegi karo aad iyo aad mathalaad representative Mhm.
representativeka hadduu ward yahay xilka wardkaasaa haysaa inaad on their behalf Mhm.
ayaga aa masasho la xisaabtanka Mhm.
m b haddaa tahay eh, degmadaas inaad la xisaabtan aad iyo aad women rep countigo dhan baad le- aad u hadlaysaa Mhm.
senate countigo dhan County.
waa hadlaysaa weliba senatka qayb haddaa fiiriso wuxuu ugu awood weyn yahay countiga Dhan- dhanka countiga waa countigo dhan saa lacagihii ugu awood weyn aad maxaa iyo aad.
yeelay eh, governaga nin kale aha.
rabo inuu la xisaabtamo waa dabagal senate.
uu ku sameeyey ha aniga senadka hadda u tartamahayo Mhm.
awoodeedaan garana Mhm.
ha ilaahay hadduuna nasiibka ay siiyo Mhm.
shanta sanoo ku jiro uma maleynayo inay dadka ka calacali doonaan gavana anigoo nool aad iyo aad.
ha haddii ka- gabanaha ka warhay naftiisa uu qofka jeediyo oo marar qaadi wax howlihii
nin daacad eh waan ku sheegay aad iyo aad rag daacad ah lama soo doorto Mhm.
gavanaaga daacad ma aha Mhm.
senataaga daacad ma aha Mhm.
embiyaasha daacad ma aha maxaa yeelay sa- si- sidii lagu soo doortay ama siday ku imaadeenaba qaldanaaw Mhm.
laakiin ummadda haddii loo fasaxo oo ninkarawan ay soo doortaan nin wanaagsan oo ay nasiib u yeeshaan inuu xafiiska galo Mhm.
walahi very simple very simple Mhm.
very simple aan ku dhahay marka hadda waxaa isleedahay maxay tahay dadka shacabka u baahan yihiin oo ugu weyn in wax loogu qabto
dadka shacabka horta waxaa waye dhaqaalahooda in lagu soo celiyo Mhm.
dhaqaalahooda Mhm.
in lagu soo celiyo Mhm.
maxaa loogu soo celinaa waa inay horta eh, horumarin la keeno Mhm.
waxa ugu weyn horta bini aadanka ah, uu uu aada u jecel waxaa waye inuu jeebkiisa Mhm.
u dhaqaala eh, helo Mhm.
taas ma sheegaya inay bribing la sameeyo ama hanot la sameeyo Ama lacag qof la siiyo Haa, musuqmaasuq. Mhm.
taa horumar ma aha Mhm.
horumar ma aha horumarka waxaa waaye Mhm.
programyaa loo hagaajinaa sax.
dhalinyarada programaa loo hagaajinaa mushtarka programaa loo hagaajinaa eh, dumarka programaa loo hagaajinaa duqeyda naftarkooda Mhm.
eh, inay bal xoogaa kor loo soo qaado oo yani program loo dejiyo aad iyo aad.
programkaas oo ah qofka programka toos in lacag loo siino uu wax qabto sifa lacag lagu siiyo may fahamteen markay dadka lacagtooda jeebka ay u gasho faqriga wuu yaraanaa iska qabsiga wuu yaraanaa
magaalada lacag helaysaa magaalo lacag helaysaa magaalo way dhismaysaa koray usoo kacaysaa ta waa kow waxaa waaye empowerment baa la dhahaa midda labaad waxaa waaye project development project wadooyin isbitaala iskuula inay la dhis waa waxyaalaha ayadana la rabo inay ummadda lagu kala jeediyo maxaayeel nin walba haddii tuuladiisa dispensary looga yeelo magaalada tuulada midaysan isbitaal weyn loo yeelo dhakhaatiir loo keeno dadka nin walba dhinacu u sii jeysana waxay isku saqajaami ma laha caafimaadka heer sare gaara mid saddexaad waxaa waaye dadka inay la mideeyo adiga waxaa umaleynaysaa dadkan aa kala qaybinayso inaan siyaasad ahaantaada aad ku horumarinaysa lakiin waxaa ogaantaa maalin maalinay ku qabsaneen waxaa waaye cadow haddaad nolosha bani-aadanka anybody ama taariikh ahaan marka la fiiriya nin alla ninka cadow hagaajiyo asagoo kusoo noqdaa you create an enemy adiga enemiga aad diyaarismay cadowga aad diyaarisay adigu maalinka dambe ku cunaa waa lagu aqaanaa ha dadkan aa kala qaybinayso maalinay intay kuu midoobaan aday kugu baxayaan ha bini aadanna hadduu mar kugu soo jeesado saa iskaaga jees way adag tahay intaa maaweelinayso bal waxaa ku maaweelaysaa runta iyo iyo isdhexgalkooda ku maaweeli way ku jeclaanayaan laakiin kala qaybi kala qaybi been u kala sheeg isku dir maalinka dambena way ka hor imaanayaan aad baad u mahadsan tahay axmed rashiid cabdi dhegeysal meeja ku magac dheer ee countiga gaarisa waa nin markaasi sanadkii waxaan filaya labada kun iyo sagaaliyo tobanka bil mise labada kun iyo labaatankii ahayd markii countiga gaarisa labaatan kun labaatan iyo kow sanadkan had socda filaya dabcan markii uu rabay in uu si magacaabis dabcan waa si in kursigii la doonayo ku-celiska ahaa ee countiga gaarisa ee sanadka in uu u tartamo laakiin arrimaha hoos hoos ah ee negotiated democracy lagu dhameeyey waana kursiga iminkan uu sanadka ka yahay cabdulxaaji waa sanatarkii hore ee allahu naxariiste wiilkiisa ah dhegeystayaal laakiin iminkan wuxuu leeyahay dabcan dhexdaan u xiranaya haddaba axmedow ma dhallinyaro ma iswadataan mise weli geed ka sugaysa adigana
maya aniga waxaan horta wataa new idea
hal daqiiq waqtina wuuna hayaa ee hal daqiiqa ama laba daqiiqa kusinaya new idea oo ah dadka o dhan kuwar u doono cod u doono dhallinyaradan ka bilaab maxaa yaele ayagaan ka mid ahay weli duqay ma noqon haddaan duq ahaan lahaa duqayda kasoo bilaabi lahaa dumarkaan u tegaa dumarka magaan ka dhammaana duqayda maasha allah oo khibradooda iyo maskaxdooda iyo taladooda waa u baahana laakiin doorashada waan ka qaybgalaa dadkao dhanna cod baan weydiisanaa aad iyo aad fariintaad ugu dambe aad u dirayso dadka gobolka waqooyi bari ku aadan doorasho soo socota iyo arrinta markaas negotiated democracy
fariinteyda waxaa waaye awooddiina mar walba xasuusta awooddiina xasuusta daacad ka noqda markaad wax dooranaysiin waxaa kaloona diideen waxaana liisoo xulaayo waxaana liisoo xulaayo iska dhaafaa oo iniga xusha ninka aa rabtiin sifaa oo la xisaabtantiin
axmed rashiid cabdi dhegeysl ayuu ahaa meeja ku magac dheer countiga gaarisa oo saakii barnaamijka martino u ah uu ku mahadsanyay sida quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa ah iyo kala duwan ee dadka shacabka waxyaalo fara badan ugu bidhaamiyey markaasi daha ka saarnaa aad buu umahadsan yahay saaxib ayaal oad mahadsantihiin sida qurux badan oo la socoteen barnaamijka idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari wuuna ku mahadsan yahay axmed waad mahadsan tahay shukran adaa mudan waa mahadsan tahay fursada ay siisay aad baad mahadsan tahay saaxib ayaal aan isku soo noqon doonaa qadarada iyo dhehyada ayaan maqli doontaan iyo warkii tobankii baraqnimo dhegeysan mujada iska bedelina iska wicin si aysan wararkii barnaamijyadaisan kuu dhaafin dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadinaya anigu ah yuusuf bakat oon isku soo laaban doonaa aniga adiga dhegeystayaal fursad ayaan ii siin doonaa si fikirkiina aragtidiina aan u wada dhegeysano ahlan wasahlan marxaban dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysaneysaan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay laakiin marka hore iyo ogolaada dhegeystayaal inaan soo qabta mid ka mid ah adeegyada qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ee waa m pesa foundation academy dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta mpesa academy waxaa markaasi waa dugsi sare oo casri ah oo dhammaan qalab oo dhan markaas ay u dhamaystiran yihiin bixiyana waxbarashada dalka ee kenya heer sare ee hanaanka international baclorates career related program loo yaqaano i b c p waana dugsi haga hogaaminta ganacsiga teknolojiyadda iyo sidoo kale wax soo saarista iskuulka mpes academy foundation wuxuu qaabilaya ardada hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaalo lahayn ee qaab markaasi hogaan markaas ay ku qaban karayaan dhammaan ardada codsiga soo gudbina waa qasab inay markaasi ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose una diiwaan gashan inay fadhiistaan imtixaanka k c b e dhegeysa waxaa sidoo kale laga doonaya ugu yaraan markaasi da-dooda u dhexeyso saddex toban ilaa iyo shan iyo toban sana si markaasi fasalka koowaad ee fuman ay uga biiraan iskuulka ayaa waxaa sidoo kale codsiga qaabilaya dhammaan afartan toddobada ismaamul ee dalka ardada qaxootiga oo diiwaan gashan ayaa sidoo kale lagu dhiirinayaa inay markaasi soo codsadaan mpes academy foundation waxaa sidoo kale u hayaa fursad dhammaan ardada dabcan baahiyada gaarka qaba waxaana lagu boorinayaa inay soo codsadaan muxuu kaaga muxuu markaasi muxuu kaga duwan yahay iskuulada kala dhegeysta qaybta teknolojiyadda ayuu heer sare markaasi ka wataa oo lamid maaha iskuulada dalkani kenya balse iskuulkaas waa qayb markaasi heer dhammaystiran weliba iskuulada sida casriga ee waa apple iskuulka maraykanka laga leeyahay ayuu sidoo kale wax ku baraya boqolkiiba boqol sida waxbarashada ipad-ka macbook iyo sidoo kale imac dhegeystayaal macalimiinta sidoo kale heer sare ayay markaasi qaybta waxbarashada ay ka wataan nolosha markaasi caruurta laga dhisaya sida in markaasi uu noqdo qof markaasi maareyn kara dhaqaalaha oo sidoo kale account bangiga asaga uu ka farin karo sidoo kalena uu ku maareyn kara noloshiisa kalena soo bixi karo qaybta markaasi ama financial management program ayaa laga dhisayaa dhanka ganacsiga ayaa sidoo kale fikra idea markaasi laga doonaya in uu la imaado cuniga hogaaminta ayaa sidoo kale laga dhisi doonaa dhegeystayaal waxaa soo bixi doonaa cunug dhammaystiran oo markaasi noloshiisa kabaydo kabaya isagii tan iyo qoyskiisa iyo bulshadiisa dhegeyste haddaba maxaa markaasi lagaa doonaya hase yeeshee wuxuu xasuusnow in haddii aad markaasi dhiibto macluumaad dhammaystiran waxaa fursad siinaysaa saraakiisha inay si qoto dheeraha ay u eegaan codsigaaga haddaba maxaa laga doonayaa dhalashada ayaa laga doonaya cuniga ee sidoo kale waalidiintiisa hadday noolyihiin hadday dhintaba labadaas dhinaca laga doonayaa waxaa sidoo kale laga doonayaa saddexdii sane ee dhanka waxbarashada iskuulka hoose ee dhexe primariga intuu ku jira k c b ga waa in saddexdii sane u dambeysay uu soo keena iyadoo markaasi calaamadaysan oo markaasi stamd wadata dhegeystayaal curriculumko curriculum activity waxaana markaasi cuniga uu ku takhasusku u lahaa intuu iskuulku ku jiray ma kubad buu ciyaari jiray ma qaybta markaasi waxbarashada qaybtu ku jiray qaybta hogaaminta waa noocee waxyaalahaasoo dhan ayaa markaasi lagaa doonayaa in aad markaasi cuniga ula imaado ma uu la soo gaaro qaybta markaasi uu kusoo gudbinayo ku qor magacaada iyo kan awowga farar waaweyn oo bog weliba sida uu markaasi ku qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaaga waa in markaasi bashqad markaas kusoo ridaa oo xirtaa markaas soo gudbinayso codsiga online-ka sidoo kale uu furan yahay waxaa markaasi lagu dhiirinaya ardada inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale islamarkaana yihiin hal warqad oo p d f ah waxaa sidoo kale qof waliba markaas shirkada isgaarsiinta embesa foundation leedahay ay madax banaan tahay fursado kala duwan ayay markaas u helaysaa waxaana markaasi foomanka ay sidoo kale fursado u heli karaan dhegeysa jawaabaha waa qasab in lagu qoro halka lagu baneeyey warqadaha waxaana markaasi laga doonayaa in ardada ay asaga gacantiisa markaas ku buuxiyo warqadaha lagumana ogolo in warqada dheeraad ah markaas ku daro keliya waxaa markaasi la aqbali codsigaaga si tooska ah loo buuxiyo la soco keliya waxaa la soo xiriiri doonaa ardada na soxushay ku xadgudubka dhammaan shuruudahan waxay markaas sababaysaa in ay la kansalo codsigaaga haddaba sidee markaas ku heli karta foomka applicationka qaabka onlineka www mpesa foundation academy a c k e foomamka waxaa sidoo kale ka heli karaan mpesa foundation academy dika safaricom retail shop countrywide xarunta dhexe ee safaricom westland ay ka heli karaan foomamka haddaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga oo admission at mpesa foundation academy a c k e boosada ayaa sidoo kale ku diri kartaa mpesa foundation academy pure box toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber eber dika waxaa sidoo kale markaas ka dhigi sidoo kale dhigi kartaa dukaanka safaricom ee aad ka qaadatay foomamka marka hore codsigaaga waxaa ugu dambeyn ugu dambeeya kowd iyo soddonka ee decembar ee bishan waxaa lambar kala xiriirna marka waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal sidoo kale waxaa ii ogolaataan inaan markaas anigana kuu sii raaciyo shirkadda isgaarsiinta safaricom dadka markaas laga doonaya in ay waa dadka ganacsatada ayaa dadka ganacsatada dadka ganacsatada ah ee markaasi ka faa'iideysta sidoo kalena ka shaqeysta m pesa haddaba safaricom waxay markaasi dooneysaa inay dhammaan ka farxiso dadka ganacsatada ah iyo weliba adeegsigoodana uu yahay biashara nilipana mpesa iyo sidoo kale macaamiisha kale shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa'iideyso adeegsiga beeshara nilipana mpesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guuleysanayso dhegeyste gaar ahaana adigoo ah ganacsadaha isticmaala lipana mpesa iyo pochila beeshara halkii mar oo aad isticmaashay beeshara lipana mpesa ganacsade waxaad helaysaa hadday markaasi lacagta kaa sarreyso ama ka sarreyso kon waa shan boqo waa raalli hadaba konton shilin hal dhibic ayaad helaysaa oo markaas aad kaga qaybgelayso abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinada waxaa markaasi ka mid ah midda maalinla ah toddobaadla ah billaha iyo sidoo kale abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo ay helayaan ilaa iyo labaatan waa labaatan ganacsadayaal ah ilaa iyo toban kun toban kunna waxay helayaan ilaa iyo labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadlaha waa lix iyo toban mooto bajaaj ah oo ay ku guulaysa lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaah waa sideed baabuur oo nooca isuzu dmax oo gobol weliba uu hal qof markaas uu ku guulaysanayo qofkaasi adiga ayaa noqon karaysaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee sideedda baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaano fuzu trux gobol waliba qof ayaa markaas ku guulaysanaya tusaale kasoo qaad waxaad tahay ganacsade ku nool islii gaarisa wajeer ama mandheera waxaad markaasi fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guulaysto baabuurka nooca pick upka loo yaqaano isuzu dmax baabuurkaasi waxaad markaas u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad badeecada markaasi ku qaadato iyo sidoo kale inaad markaasi dadka kale ugu adeegtay waxaa la mid ah keliya waxaa markaasi kaa hagaa ganacsada inaad dhegaysato lipana empesa ee business tea number iyo pochila beeshara oo aad mid markaasi loogu talagalay ganacsadaha adeegan ayaa markaasi kuu fudaynaya inaad si wanaagsan u kaysato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku darmanaynin lacagtaada kale ee empesa kugu jirto dad badan oo waxaa jiraan ganacsado ah laga yaabo inay marar badan ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan iyaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacsade maanta ka faa'iidaysta adeega beeshara lipana mpesa dhegeystayaal bangiga k c b weli adeegyada qaybta barnaamijka aan ku guda jirnaaye dhegeystayaal bangiga k c b ayaa garab taagan macaamiisha in markaas sidoo kale wax uu la qabto un sidoo kale uu la kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofka goobta adiga joogto kula joogo xaqiijinaya in wax weliba ay dhammaystiran yihiin oo uu sameynayo qofkaasi waxaa la dhihi karaa waa saaxiibka dhabta ah aabbaha ha ahaada mise hooyo mise ehelkaada dhegeyste haddaba bankiga k s b ayaa saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinayo inuu ganacsigaada heerkaa doonaysa uu kaa gaarsiiyo sidoo kalena uu ka haqabtiro baahyada markaas adiga a qabto bankiga k c b ayaa ah dhegeysta wuxuu leeyahay in ka badan ilaa ilaa boqol oolaan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka helayaan dalalka kenya ruwanda burundi tanzania sudaan etoobiya bankiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa kaga faa'iidaysan karaan dad iskugu imaada oo maalgelin iyo wax lamida doonayo tiradoona tahay shan qof ilaa iyo konton qof waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ayaa markaasi bixinayaan dhegeystayaal bulshada soomaaliyeed waa kuwo markaas isticmaala hanaanka hagbadda mise ayuutada adeegan ayaa markaas noqonaya mid ay si wanaagsan oga faa'idaystaan ama uga faa'iidaysan karaan bangiga waxa uu leeyahay adeega k c b sal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan keliya markaasi ka shaqeynaya dhabcan kobaca dhaqaalaha balse ugu hogaamin kara hogaaminta waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo markaas waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maanta waa ka faa'iidaysta adeega k c b oo taglaanta kugu dhoway bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysaa adeega k c b sal banking dhegeystana sowac waxaad noo sheegtaa wuxuu yahay ganacsiga ama aad maarayso oo aad leedahay waa mid markaasi waara ama laysku hadlayn karo dhegeys wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b oo eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhoway bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maantaba fursadahaasi ayaa kaga faa'iidaysan kartaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal gabagabadii barnaamijkan soo gaarna dhegeystayaal balsaaka arrimihii aan kaga hadlay barnaamijka qaadadka telefoonada dhegeystayaasha haddaan fursad u siiyo haddaba sida markaasi gobolka waqooyi bari ama sida waqtigan doorashada kale guurka lagu guda jiro sidee markaasi qofka maskaxdiisa loo dhisi karaa sidee markaasi noqon karaa qof markaasi siyaasadda wax badan ka fahansan oo aan markaasi laga gaadi karin hadday tahay dhanka waxbarashada hadday tahay dhanka markaasi caafimaadka hadday tahay dhanka wadooyinka ama infrastructurega hadday tahay isdhexgalka hadday tahay markaasi qaabta qaabka markaasi lacagaha countidaga ama countigaada loo maarayay dhegeystayaal sidee markaasi adiga markaasi maskaxda loo dhisi karaa dhegeys adiga dhegeysanaysa qaadka telefoonada ayaa markaasi dhegeystayaasha siin doonaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka u hore fursadaan siina walaal soo dhow magacaaga
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
zubakadow axmed cali qorow buul tawfiiq mangarad buul xasan haye soo dhowow
aad baan u dhowyahay mhm
maskaxda kobcinteeda miya
see adiga u fahmi kartaa siyaasadda dhanka adiga ay kaa jirto ee caafimaadkaada waxbarashadaada iyo horumarka magaaladaada
maskaxda horta waxa see u fahmi kartaa yani see u fahmi kartaa adiga dhankay maskax markaan ka hadlaya yani qofka siduu caaqil u noqon karo wax u fahmi karo usoo saari karaan ka hadlaya
maskaxda horta waxa wanaagsan waay mog maskaxda haddaanba lahaynan waxa waxa soconaba ma laha okay see u fahmi kartaa marka maskaxdaada adiga see u qaada dhihi kartaa dhanka siyaasadda waa kusoo wadaan ku dhahay haye
maskaxda waxaas ilaahay kugu abuuro waa horta waxaas ilaahay kugu abuuro waxun wax waxun iyo wax filan waxaad samaynaba waxaad samayni waa waxaad ilaahay kugu shubo ma waxaad ado isku shubi maha haye
marka waxaad ilaahay kugu shubo hadday wax wanaagsan nahaadaan iyo hadday wax fiicnaadaan bombasan horta wax ku qaban kartaa marka laakiin kobcin waa jirta oo sida maskaxda lagu kobciyo oo maaragtay siyaasadii ama aad wax u fahamta aad ada naftingaada aad aad nin kartale aad iska dhigto oo siyaasadda fahamta aad lagu kobcini karaa maogtahay axmedow haddii aad siyaasadda fahanto maskaxa la soo baxdo maxaa deegaankaada ama bulshadaada u imaan karaa
wax wax badana way imaada kara wax badan wax badan maxaa ka mid a marka
wax badan waxaa waaya inaas maaragtay aas dadka aad isa keento oo maaragtay ada naftinkaada waxyaalo aas aas dadka kale aas aqaanin aas soo gelisa meesha oo oo lagaa sii barta ma garas marka dad maskaxdaada oo waxaad ugu qabatay bulshada wax wanaagsan aad ugu qabato oo ayagana ay kugu daydaan ayaa ayaa aa wanaagsan mogta aad iyo aad
marka in dadka liisa keeno oo maaragtay dadka wixii wanaagsan horumariyo oo wixii qalad ee laga qabto oo maaragtay dadka kala geynta iyo kala qaybinta ee qabiilaha iyo maaragtay aakhiri adduunba qabiil horta waxba ku matalayo mogta marka waa waxa aqradaada adduunanta wax ku cuntan allah ka dhiga oon
aad iyo aad
marka inta badanna dadka in diinta ay bartaan oo maaragtay say u socotay iyo si inta badan la fahmaas aa wanaagsan sax
marka nimaanba allada aqaanin ama maaragtay wax uun far uun iska bartiyo maaragtay waxaan xukumaa dhahay horta waxaas xukumaad iska yar haye
wixii jaabkiisa iyo kolkiida waxay tahay iyo shaada maanta waktiga isaga bele oo u bisilsan umbaasan kartana moogi nimaan sharci aqaanina wax hogaami leeyahay iyo diin iyo maaragtay hata salaad si loo dukado oo kale taan aqaanina lele wax hogaami aad baad mahadsan tahay saaxib axmedow
aada mudan sheekh aada mahadsan yahay saaxibkaasi axmed dhankaasi maneera iga soco walaal soo dhiwo magacaaga alo star f m allo star f m walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga wajeer soo dhow ruqyo shukran
waxaawaaye horta aniga waxaan eedba saarayaa badanaa anaga shacabka haddaanan anaga eedba saarayna xaggeenaan saara eedba haye ninka walaalkeenna badanaa saasasba ka dhawaaji maqtahay sax
waxa waaye shacabka markii oo doorashada iyo waxyaalaha noocaas ay jiraan waa mid oo iska maanijoog ah oo maanijooggiisa qaadanaya qabiil furaha ku rida mid oo qabqablo ah oo ballan loo qaada saddexda dad ay u qaybsan yihiin sax
sheekha wallaahi waaba mid la aqoonsan yaho markii dowladda ninka taageeraya soo galo kale waaba qabqablihii la aqaani moogtahay mhm kii qabiilkaayna isagan wax macno loo meesha ku haayo malaha aha kii maalin jooggiisa haayna maalin jooggiyaasba hore u qaatee wax kaloo dowladda ka awolayo malaha aha marka aniga waxaa ina wanaagsan inay waxyaalahaasoo dhan la joojiyo mhm
ninka la soo dooranayo oo aniga hadda horta dadka siyaasada badanaa daba socda mihi laakiin waa qof oo macnaha wax badan magaalo dhex joogaan nahay oo wax sa- say u dhacaan aan fahmaa aada iyo aada
marka in waxaas oo dhan la joojiyo oo lagu xisaabtamo waxqabadka horumarka kenyada kale kolley waad arkaysaa anaga waqooyi bare markaan la joogano kolley dhulka waad arkaysaa iyo dadka
aad aadaan ku maqlaa walaale
marka waxyaalahaas in laga xisaabtamo oo waxyaalahaas eedda la- xoog la saaro oo waxbarashada ee caafimaadka jidadka horumarka shaqaalaha dhalinyarta waxyaalahaas oo qabiilkani waxyaalahaas xagga la iska dhiga aada iyo aada marka aniga waa waxyaalahaas unbaan hadda aan fikradayda aan ka- intaas unbaan dheeraay aada ad mahadsantaha walaal gabadhaas wajeer iga soo wacda dhegeystaha khadka telefoonka ugu dambeeya walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum magacayga waa maxaa gaariso oo soo dhow walaale magacaaga
maxamed gaarisa maxamed soo dhowow
Eh, idaacadda station waa malaynaya aada iyo aada star f m
ha horta eh, waxqabadka waxaa lagu qiimeyn karaa Mhm.
ca- caafimaad wanaagsan meesha
Mhm.
eh, waxbarasho wanaagsan Mhm.
wado wanaagsan Mhm.
iyo biyo wanaagsan haddaa intaas aad heshid oo guri walba uu helay markaas waxaa dhihi kartaa hogaamiye wanaagsan aad haysatiin Mhm.
laakiin se shicibka north eastern haddaan ahay intaba ma qiimeyno Mhm.
Eh, markay imaato siyaasad habbeeleeda lagu- ee lagu doortaa Mhm.
doorashada markay dhamaatay okay habbeeleed maxuma qof walba beeshiisaa soo dooranaysaa dhib ma laha laakiinse xildhibaanka ama siyaasiga lasoo doortay waxaa la rabaa inuu ahaado qof dadka kulli u dhexeeyo Mhm.
waayo kuma qiimeyn kartid ma dhihi kartid beeshaas baa isoo dooratay waayo hadhow markaad siyaasi tahay oo lagu soo magacaabay ama lagu doortay meeshaas waxaa ku tegaysaa deegaanka aad ka soo gashay qabiilkuma tegaysid Mhm.
marka dadka shicibka waxaa la rabaa inay marka hore fiiriyaan qofkan miyuu qabtay wax track recordkiisa ay fiiriyaan Mhm.
intaas la lagu qiimeyn karaa laakiin qofkii waxaa leeyahay ka waran een, in maskaxdiisii ee, in la- in laga jaahil bixi ma la rabo oo g- gadaal baa dib loogu guraya qofka ama gadaal baa loo celinayaa in horumarkaasi waxaa dhan baa laga qaranaya qofka soo isku soo saari karaa marka uu noqon karaa qof maskax furan maska- maskax furan
Wuu- wuu noqon karaa inaad siyaasiga lala xisaabtamo tusaale qofka siyaasiga markaad soo dooratay siyaasigan wuxuu qabanaa horta shi- eh, shicibka nodistan midda koowaad ma fahamsano qofkan siyaasiga shaqadiisa Mhm.
Eh, qofkii waa la soo doortay waxay u maleeyaan qof walba wuxuu suganayaa wiilkayga ama gabadhayda inay shaqo liigeeyo Mhm.
muhiimadda horta dadka intay ka fahamsanin siyaasiga intaaba marka shicibka waxaa la rabay in eh, laga jahli bixiyo siyaasiga wuxuu yahay iyo wixii shaqadiisa ay tahay qof walbana uu ogaado ninkan siyaasiga m c a-ga shaqadiisa ma hadda tusaale m c a magacle laga aqaana qof og siyaasiga m c a-ga shaqadu qabo qabanayo ma lahan sababta ah hadda waxaa arkaysaa waxqabad markii la waayo waxaa la eedeynaya governor governorga maxaa u eedeynaysaa qof dadkii la xisaabtami lahaa waa m c a-ga m c a-ga aniga soo doortay hadduu shaqadiisa gabay eh, governorga maxaa ka sugaa Mhm.
waa waxban Mhm.
marka dadka waxaa la rabaa in Mhm.
la fahansiiyo oo la tuso eh, siyaasiga wuxuu qaban lahaa kadib eh, oo la xisaabtamaan midda kale wadooyin badanaa kuu furan siyaasiga markuu wax qaban waayo aad ki- kursiga uga soo ceshan kartid signatures aad saxiixi kartid eh, guddiga doorashada u gudbin kartid kursigana waa soo ceshan kartid qofka intaa hadduu fahamsan yahay wuu la xisaabtami karaa siyaasigana cabsiyaa gelaysaa waayo maanta haddaa wax qaban waayo bir waa lala xisaabtamaa aad baad mahadsan tahay saaxib waa tahay saaxibkaasi gaarse iga soo cuumaasan yahay idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysta dhegeysanaysa ee qadka telefoonka ugu dambeeyan ka raaligelina dhegeystayaasha fikirkooda aragtidooda jeclaa inay markaasi gud- soo gudbiyaan sidoo kalena ka dhiibtaan dhegeystayaasha iminkana aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan war farxaad leh ayaa tale ku keentay adeega xawliga hedheere foji ee tale haatan wuxuu sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi ka helaysay ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu iminkan ku siinayaa adeegan dhegeystay waa mid fudud oo si wanaagsan oo aad u isticmaali karto haddaad muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid kaa go-aya mise kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanaysana sidoo kale kuma dhibaayo oo si deg deg ah wax waliba kugu soo dhacaya waayo ma bahan mid culays ah ilan waa lagaha qabtiray oo baahiyadii kala duuna ayaa markaasi shirkadda kaa saartay oo heer wanaagsan ayay markaasi kaa gaarsiisay dhegeysa qadka internetka ee xawaarihiisku aad ku sarreeya ee foji dhegeysta maanta ku biir qadka telefoonka casriga ee etel oo tiglaanta kugu dhaweysa ee etel soona qabso lafta ee telefoji somulada iyo weliba deegaanada gobolka aad ka helayso dhegeysta dabcan waxaan filayaa inaysan isku mid ahayn waqtigan ama waqti xadarkan aan kula hadlayo waqtiyadii hore markaad iminkan isku barbardhigaasu fiirinayso sidoo kalen leedahay waa uu ka sarreeyaa iminkan iyuu iminkan ka fiican yahay ismaamullada iyo weliba deegaanada gobolka aad dabcan ku sugan tahay farqi ayaa u kala dhexeeya xusno waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel oo aad doonayso in laftaas aad soo qaadato iska diiwaangeliso dhegeyste si aad baahiyada waxyaalaha qaar aad qabto aad u dabasho oo laftaas aad kugu dabasho internetka airtel ee four g wuxuu kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo fara badan oo markaasi qabyo ka ahaa oo aad horumarka gaarsiiso dhegeysa sidoo kale inaad ka daawato xirfado oo aad markaasi ka barto sidoo kalena caruurta wax aad uga muraajacayso cashirada iskuulada layliga looga soo dhiibo dhegeystayaal ama homework waxa u taqaana dhegeystayaal dhegeysta maanta waa soo qabsan lafta ee shirkadda isgaarsiinta airtel ama iate ama airtel oo sidoo kale qadkiisa ee foji si waxwad badan aada horumar ugu gaarsiiso dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afuraya barnaamijka hogaanka idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari waxaana barnaamijkan ii daahdiinaya inla socodsiin anigu ah yuusuf bakad waxaa igala qayb qaatay axmed rashiid cabdi oo markaasi countiga gaariso ka socda sidoo kalena arrimo fara badan iyo weliba dadka waxba waxyaalo qaar aysan fahansaneyn markaasi aan ka weydiinayna hogaanka dhalinyarada iyo waxaa loo yaqaana markaas iminkan heshiisyada qaar ee lagu soo qaada dad shaksiyada ama dadka markaas u lolomaya ama u taagan kursiga sanada labada kun laba labaatanka arrimahaas ayaa saaki barnaamijka diyaaradda ku saaran kaga hadlayna ku mahadsantahay siduu qurux badan aa u dhegeysanaysa noola socotayna waxaan ka raaligelina dhegeystayaasha sharafta leh oo iminkan doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan kuwa markaasi aad kusoo wacaya kuwa ka qayb qaatay saddexda qof u dambeysay shukran shakuuran wa shukran jaziilan ayaan leeyahay dhegeystayaasheeda mar waliba idaacadda star f m isniin ilaa jimco halkan aan weelka ku wada noqono subax waliba bakadna wuxuu ina leeyahay sidaasi nabadgelyo waad mahadsan tihiin mawjada iska bedelin dhegeysta si wararkii barnaamijyadaysan kuu dhaafin mar waliba wehelkaada sta f m ha ahaato dhegeysta waana ku mahadsantaha sida quruxda ban murwalba garab aan ugu siiso oo aad marnaba iskaga bedelin barnaamijka barnaamijyada iyo sidoo kale idaacadda star f m haddaba haddaa mandheera naga dhegeysanayso sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaa naga dhegeysanaysaa halka reer marsabid mooyaalan ay naga dhegeysanayaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo tanarifa masalaani laaya gaarisa dhadhaab waxay naga dhegeysanayaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal dhegeystayaal umbaasana waa hal ibir saddex dhibic shan nairobina waa hal ibir shan dhibic sagaal dhegeystayaal waxaynu balana maalinta berito arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada dhinta ka hore sidaasi nabadgelyo